wakhallil bayna alasaabici faraha takhliili wabaaliq fi listinshaaq markaad sanka biyaha gelinaysana ku xeeldheerow ilaa an takuuna saa'ima inaad sooman tahay mooyaane markaad saa'imka tahay iska ilaali sanka markaad biyaha gelinaysa ha ku xeeldheeraane si tartiiba xoogaa wax yar sidaa ku dhe ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyaane can anas waxaa laga wariyey qaala wuxu uhi kaana nebiyu wuxuu aha sala allahu alay waslam yatawadau mid weysaysto cinda kulli salaatin salaadii la arka wuu weysaysanayay qultu waxaan idhi u yidhi kayfa kuntum tasnacuun maxaa samayn jirteen aya marxaban oo nabiga hadda salaad kasta wuu iska weysaysan jiray waa tajiid weeye kaana waajiban calayhi khaasatan nabiga waajib buu ku ahaa suma nusikha waa la nasakhayo bacda alfatxi markii maka la furtay bacdigeed baa la furtay ow kaana tajdiidan lilwudu weysadu marka cusboonaysiinaya nabigu markii aanu salaad tukanabo kadib salaada kale markii la gaara asagoo weyse qabo haddana iska iska cusboonaysiinaya weysadii taxsiilan lilkamaal dee ajir baad ka helaysa haddaad soo cusboonaysiisan weysadii kayfa kuntum tasnacuuna maxaad samayn jirteen baan marka weydiiyey ibnu anas ibnu malik salaad la arkaba in loo weysaysto ma waajib ahee qaala wuxuu yidhi yujziu axadana midkaana waxaa kaafinaya alwudu'u weyso maa lam yuxdid hadduuna xadisin wey weysadu haddayna kaa burin halkaa weysada ahaad intaasoo salaadood ku tukan kartaa laakiin nabiga awal amarkii waajib bay ku ahayd markii dambena waana waa la nasakay ama ma ahee yani waa sunu isla camal falaya waa tajdiid lilwudu weysadu cusboonaysiinaya labadaas baa lagu fasiray marxaba laakiin weysadu haddayna kaa burin intaasoo yani salaadood baa isaga tukan kartaa wy rawahu lkhamsatu ilaa musliman can sulaymaan waxaa laga wariyay bnu buraydata can abihi ana nabiya sala allahu alayh wasalam sallaa wuu tukaday asalawaati alkhamsi salaadihii oo dhan buu tukaday yowma alfatxi maalinkii maka la furtay biwudu'in waaxidin hal weysuu ku tukaday awal salaad la arka wuu weysaysan jiray soo maaha waa sanadii sideedaad baa maka la furtay markii maka la furtay maalinkii maka la furanayay hal weysuhu salaadihii dhammaa ku tukaday nabigu wa masaxa calaa khufayhi labadiisa khufna wuu masaxay fa qaala lahu cumar cumar bnu khadaab baa wuxuu u yidhi laqad sanacta waa samaysay alyawma maanta shay-an shay shaygoo lam takun aad ahayn oo tasnacuhu mid sameeyo waxaad horay u samayn jirin baad maanta samaysay rasuulka ilaahay oo hal weysaad maanta salaadihii oo dhan ku tukatay qaala wuxuu yidhi nabigu camdan kasbaan sanactuhu u sameeyey yaa cumaro cumarow kasbaan u sameeyey oo macnaheedu waa maxay haddee weysada liubayina lakum inaan idin caddeeyo ana alwuduu'a baaqin weysadu inay baaqi iska ahaanayso maa lam yadra xadasun xadas hadduuna kaa iman haddayna weysadu kaa burin sidii baad u weyse qabtaa marka inaan idin caddeeyo oo intaas doontoo salaada inaad ku tukan karta halkii weysada ahaa saasaan u sameeyey marka kasbaan u yeelay wey waaba idin caddaynaya rawaahu lkhamsatu baa wariyay lilbukhaariya masxul khufayn labadii kuf oo la masaxo yaa laga gelaya halkan aya wakada aljawrabaani alaatiyaani jawrabaanka waa nooc khufaynka ka mida un waayahay oo la masaxo way kuf la masaxo yaa meeshana looga sheegaya masaxa labada kuf la masaxo sharciga unbaa sheega laakiin sida badan ala dadka dhaqankooda waa ku yarya sida aawadeed baan aada loo garanaynin khufaynku waxa weeye waa wax lugaha la gelinayo sida sogoskoo kalea lugaha loo geliyaa wax sogoska la mid ana ma ahe waa shay adag wey haddii la doono kabahaa lagu gashanayaa oo kabihii baad kusii gashanaysaa haddaad doontana keligood baad ku kaaftoomaysaa keligood baa lagu kaaftoomi karaa waa wax adag oo aad qabi karta wey nooc kastaa laga sameeyaa maqaar buu noqon karaa yacni boorse iyo waxaasaa laga samayn karaa geed la qoray oo la khafiifiye xataa wuu noqon karaa saasle wax kastaa laga samayn karaa waxaasaa waxaa la yidhahdaa khufayn khufayn baa la yidhahda kuwaasoo kale haddaad xidhato waxaa kuu bannaan inaad masaxato oo qofku hadduu yacni musaafir yahayna saddex beri buu masaxanayaa hadduu muqiim yahay qof iska negiyaana yowmiya waleylo waa habeen iyo maalin baad masaxanaysaa afar iyo labaatan sax qaarka horun baad ka weysaysanaysaa ayagana saasaad u marinaysa masxul khufayn baa marka la yidhahda ma aha marka khufaynkaasu sigisyahan caadigo hadda aanu qabneen lugaha aanu gashanayno ma aha khufaynku markay kutubtu tilmaamaysa waxaa leeya waa shay adag oo khashin ah biyaha haddii korka looga shubo wax celinayo weeye biyaha joojinayo keligoodna waa lagu socon karaa ayagoon kaba loo gashanin baa keligood lagu socon kara labadaas miyay midna ka suuroobi kartaa sagoska kama suuroobi karta wey wax keligood lagu soconayo ku anfacayana ma aha wax yacni biyo haddii lagu shubo joojinayana maaha sagosku oo wax iska nugul wey marka shaygan waa shay adag wey waa shay adag kufka yani waxa weeye hadda waxaa yani waa la arkaayo yani meelaha yani dhinacan wuxuu u badan yahay eshiya iyo meelahan uu ka yimaadaayo dadka ka imaado yani dhinacan bakistan iyo hindiya ka yimaado waxaan ay qabaane lugaha ay ku qabaane kabaha ay kusii gashanayaan kaas weeye qofku kaasuu egyahay waa noocaasoo kaleeto oo wax saasoo kale u adag wey waa bahal adag oo hadda yani sidaa lugaha loogu qabo wey qabowga iyo waxaasaa laga gashadaa marka kaasaa la yidhaha qofka waa la masaxaya waa la masaxaya waayahay marka haddaad tidhahda laakiin waxa alle wixii lug la geliyo o dhanba waan iska masaxanaya dad baa hadda sagoska iska masaxdaa la sheegayay sagoskaysaa u masaxaya sagosku de mayuu noqonaya qof maaha sagosku wey qof maaha oo wax adag oo biyaha celinayo oo keligiina lagu socon karo kan hadda aanu sheegayn oo wax keligii la qabi kara wey shay adag weeye oo lagu socon karo kabahaan loo qabi karo wey kabahana waa lagu dhex gashan karaa can ilmugiirata bni shucbata waxaa laga wariyay ana rasula lah sala alay waslam kharaja lixaajatii nabigu xaajadiisii buu u baxay yani qadaaw xaajo fatabactu fatabacahu lmuqiira muqiira ayaa raacay nabiga waay biidaawatin buu la raacay fiiha maa un biyo ay ku jiraan weyse yaroo biyaha ayuu yani yani weel yaroo biyo ku jiraan oo weyseha ayuu nabiga u qaaday fasaba calayhi waa ugu shushubay markuu nabigu soo istijooday ayuu hadda biyihii weysada ugu shushubayey xiina faraqa min xaajatii markuu kasoo faaruqay fatawala'a nabigu waa weysaystay wamasaxa cala lkufayn labada qofna wuu masaxday lugihii ma dhaqine saasun buu yani korka oga mariyey rawahu lhams markaad masaxanaysa kufaynka marka u horeeya waa inaad weyse qaato weyse kaamila aad ku gashanaysaa markaad weysaysato maca lugihii kulli aad dhaqdo yaad soo gashanaysaa markaa bacdigeed markay weysadaa ayadaa kaa burto oy kaa jabto yaad qaarka hore ka weysaysanaysaa lugihiina saasaad u masaxaysa waxay rumaa haddaad meel yar kaka ka taabato way way kaafinaysaa saasuna aad u taabato laakiin waxaa sunno ah inaad kor iyo hoosba saas gacanta oga mariso labada gacmood baa saa isu dhaafinaysaayo saasaa isu dhaafinaysaa oo gacanta midigana faraha fiidoodaad saari gacanta bidixana ciribta hoosteedaad saari markaasaa saa isu dabamarinaysa gacanta midige faraha korkooda intaad saa u saartay yaad ilaa dhudhunka kore suuqa xoogga koread ku keentay gacanta bidixana ciribta hoosteeda intaad saa u saartaa ilaa faraha ku geynaysa saasaa isu dabamarinaysa saasaa sunno ah taasay kutubaha fiqiga ku tilmaamay rawahu lhamsa wa canhu waxaa laga wariyay can lmugiira ana nabiya sal alay waslam masaxa cala lkufayni buu nabigu masaxday faqultu waxaan ya rasuula allah nasiita miyaad hilmaantay oo qasla rijlayni labada lugood daqidooda qaala wuxuu yihi nabigu bal anta nasiita adaa hilmaamay almasxa masaxii maxaad u hilmaantay adugu ya maana hilmaamin lugaha dhaqidoode waan masaxanayaa inaan masaxdaan doonayaa adaa hilmaamay masaxi bihaadaa inaan sidaa lugaha u masaxdo yu amaranii rabbii rabbigay amray caza wajale saasaa ilahay amray rawahu abu daawud ba xadidka wey can buraydata waxaa laga wariyay ana najaashiya ninkii najaashi la dhihi jiray asxamaa la dhihi jiray waa boqorki boqorkii xabasho xukumayey waqtiga ayada aw boqor najaashi asxama magaciisa la odhan jiray waa ninkii nabigu markuu dhintay markuu dhintay janaasada qaa'ibka uu nabigu ku tukaday ya taabici kaana fii zamani nabiyi baa la yidhaha nin taabici oo zamanka nabigana joogay oo aan saxaabi ahayn waa najaashi wey ma usan arag nabiga laakiin wuu rumeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam dee ninka aan nabiga arkin waa taabici maaha saxaabi maaha marxaba waa ninkii la odhan jiray yani camar binu caas saxaabiga la yidhaha camar binu caas baa gacantiisa ku islaamay wey najaashi baa yani yaa ku waa islaamiyey waaye saxaabiyun yani aslama ala calaa yadi taabiciyin ba la yidhaha ya waa shay naadir ah mogtahay taabici waa nin yani nabiga ka dambeeya o aan nabiga aragay asxaabta la kulmay baa taabici la yidhaha mogtahay marka saxaabina waa ninka nabiga arkay marka nin saxaabi oo nabiga la joogay aslama calaa yadi taabiciyin waa camar binu caas wey wuxuu ku islaamay calaa yaddi najaashi waa kii dee markii asxaabta uarul xabasha u hijroodeen oo ay carareen oo madiina yani maka ay ka hijroodeen nin ee qureish ka dabadirtay ninkii ay ka dabatirtay buu ahaa qureish camar binu caas nin wuxuu ahaa mushtar ahoo dhulkan ka ganacsado dalkan ardul xabasha uu ka ganacsan jiray aaya ayahay marka nin aada u fasaaxo badanna wuu ahaa camar binu caasoo wuxuu ahaa nin qurux badan oo haddana aada u fasaaxo badan aada u fasaaxo badan waaya sidaa aawadeed ba waxaa la ohan jiray nin markii yani waayahay cabdullahi bnu cabaas miyuu ahaa nin saxaabi ah yani cumar binu khadaab hadda iga maqane markuu camar binu caas markuu arko nin foolxun markuu arko yuu dhihi jiray yani ninkan iyo camar binu caas ilahayga abuuray waa waaxid waa hal un marka nin qurux badan buu ahaan jiray camar nin fasaaxo badanna u aha asagaa loo soo diray marka nin kalaa lagu soo daray qureish baa kasoo daba dirtay inuu asxaabta yani boqor najaashi inay ku diraan nimanka halkaa usoo hijrooday meeshuu markaa ugu yimid muuna ahayn markaa islaam camar bin caas islaam muuna ahayn markaasuu u yimid meeshuu najaashi ugu yimid oo inuu nimankii ku diro hadyana wuu u keenay inuu ku diro ayuu meesha ugu yimid wey laakiin arrintiisi waxba kama suuroobinoo dee waayo asxaabta waxaa hogaaminaya jacfar ibnu abi aalib maalinkii markaa wuxuu intuu u yimid bu wuxuu yidhi niman waddankoodii ka soo cararay oo diintoodii intay ka hor imaadeen iyo dadkoodii diinta ay haysteen intay khilaafeen lasoo eriyey dhulkii laga soo cararay yaa waddankaagii soo gala waxay rabaan adigana waddankaaga inay yani kaaquul iyo balaayo ka ridaan iyo khilaaf ee iska soo celi warqaddan waxaa kuu soo dirtay qureish iska soo celi nimankaa waddankoodii iskaga soo celi ee waddankaaga kaa fasahaadine warkiisi markuu dhegaystay hadiyana wuu u keenay marka xoogaa arrintiisii baa cajab gelisay laakiin wuxuu yidhi nimankan waan celinayaa laakiin ilaa aan warsado iskama celinayo maadaama aniga ay soo magan galeen oo waddankayga ay yimaadeen iska celin maaye horta waa inaan weydiiye bal waxa ay wataan berri shir isugu kaana keen markaasuu meeshii laisugu yimid markii meeshii la isugu yimid boqor najaasho halkaa soo fariistay nimankii kaleeto oo madaxda ahaayo dee ka hooseeye oo dhanna halkay fafadhiyaan ninkaan markaa waa la caabudaya mar alle markuu soo galo waa loo sujuudi jiray camar bin caas isaga markuu salaamayeyba sidii buu sameeyey sidaa ayaga u salaamayeenoo sujuudi u sameeyey qolada marka say usoo socdeen ayaga omana aynu sujuud waxmayn samayn halkaas iska fariisteen markaasuu yidhi horta ma aragtaa meeshay ka bilaabeen khilaafka ka bilaabeen inay horta ku diidayaan oo inay ku salaamaan xataa ay diidayaan soo ma aragti tanaaba khilaafkii kow ka wuu ka yar xanaaqay marka hore markaa wuu warsaday camar bin caas baa hadlay marka hore nimankan waa niman diintoodii khilaafay dadkoodii bay yani ka hor imaadeen aabbayaalkoodii awowyaalkoodi waxuu kusoo dhaqmayeen o dhan bay dheheen waa baatil waa kan oka qoladaynu yidhi marka hadla adinku jacfar bin abi taalib baa marka hadlay waxaan ahayn buu yidhi qoom juhalo ah oo wixii ilaa yacni annagaa islayn jirnay oo ninka xooggeeda ninka yani ninka kale oo tabarta daran buu iyo yani yuu cuni jiray bu lugta marin jiray ilmaha yani gabdhaha noola duugi jirnay oo dili jirnay bu waxaasaan samayn jirnay waxa xun baan samayn jirnay ilaahay wuxuu diin buu noo soo dejiyey nin annagu aan naqaano oo nasabkiisa aanu garanayno annaga naga dhexdhasho rasuulana ilaahay baa noo soo diray diintaasaanu qaadanay oon rumaynay wuxuuna amrayaa wanaagga inaan salaada tukanno inaan ilaahay keligii caabudno xumaanta inaan ka tagno waxaasuuna amraya markaasuu yihi diintii laydinku soo dejiyey hadda ma ka haysaa wax ma aqrin kartaa nacam buu suuratu maryam buu markaa aqriyey ay suuratu kahfi ayuu marka akriyey oo qolyahan dee yani qolyahan ehlu kitaab bay ahaayeene marka oo qisadii maryamo bintu cimraan ayay suuraddu aada uga sheekaynaysaa soo maha markaasuu akriyey boqor najaashi iyo raggii kaleeto hoos hoosoo dhan dee carabigana wuu garanaya boqor najaashi aad buu u yaqaanay meeshayba ku ooyeen baa layidhi markaasuu camar bin caas u yeero wuxuu yidhi hadyadaadina cesho qolyahanna weligood dib dambe loo celin maayo waddankiina jooga in ilaahay ku caabuda wax idinla hadlaaya ma jiro intaa rabtaan jooga saas halkii buu ka soo laabtay marka camar bin caas isagoo muraadkiisa aan helin ayuu meesha ka soo mar labaad buu haddana ku noqday baa l markaa labaad buu wuxuu ku yidhi war haddaad khayr doonayso nabigaa raac najaashi markaa wuu rumeeyey asagana meeshuu ku rumey markasu wuxu yhi khayr haddaad doonayso rumee oo nabigaa raac buu ku yidhi meeshuu markaa isaguna ku islaamay sanadii toddobaad oo hijrada ayuu camar bin caas iyo islaamay marxaban marka najaashi waa ninkaase asxaamaana la ohan jiray oo boqor alla boqorkii xabasho xukumaya o dhan ba najaashi baa lagu yani laqabkiisu ahaa kaas laakiin magaciisa asxamaa la ohan jiray wey nin islaamu ahaa taabici ahaa janaaze qaa'iba ninkuu ku tukada nabiga ugu horreeyey buu ahaa ninkaa najaashi la yidhahda ahdaa ilah rasuulilahi wuxuu usoo hadiyey sal alla alay waslam khufayni laba khuf buu nabiga usoo hadiyey aswadayni oo madmadow saadajayni oo isku nooca wey saadajka waxaa la yidhahda wax aan nooc kale midab kale aan laysa yani waay laysa lahumaa lawnun aakhar midab kale aan lahayn waa wada madow kulligood fa labisahumaa nabigu wuu xirtay uma tawada'a wuu weysaystay wamasaxa calayhima markaasuu korkoodana saa u masaxo rawaahu abu daawuud baa wariyey axmed tirmidi can ilmuqiirata waxaa laga wariyey qaal kuntu waxaan ahaday maca nabiyi sala allahu alay wasalam fii safarin safar ayaa nabiga la socday fa hawaytu waan hoobtay buri lianzaca khufayhi labada khuf inaan ka siibo nabiga de waa loo khidmayn jiray markuu weysaystay qaarka hore nabigu uu ka weysaystay yaan hoos u foorso waxaan damcay uri khufka inaan ka bixiyo si lugaha u dhaqdo faqaala wuxuu yidhi buu yidhi dachumaa iska daa ha siibine fa innii anigu adkhaltuhumaa waan geliyey daahiratayn iyagoo daahiraan geliyey yacni anoo weyse qabaan gashaday iska dhaaf ha siibin fa masaxa calayhima markaasuu korka ka masax khufaynka markaad masaxanayso marka hore waa inaad weyse kaamila ku gashato adoo weyse qabo yaad gashanaysaa markaa bacdigeed markay weysadaa kaa burto mar alle markaad yani weysaysanayso qaarka hore unbaad ka weysaysan ayagana waa masaxaysaa laakiin marka hore haddaadan weyse ku gashanin waayahay ma masixi karti wey rawahu abu daawuud baa wariyey axmed wa canhu waxaa laga wariyey can ilmuqiirata waxaa laga wariyey ana nabiya sal ly slam kaana wuxuu nabigu yamsaxu mid masaxo calaa dahri lkhufayn khufaynkau korkuu ka masixi jiray nabigu rawahu tirmidi baa wariyay abu daud walahu abu daud waxaa laga wariyay can caliyin wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi low kaana diinu diinku hadduu ahaan lahaa bira'yi diinku hadduu ra'yi yahay lakaana asfalu lkufi qufka dhinaciisa hoosaa owlaa ka owleysnaan lahaa bilmasxi masxa ku owleysnaan lahaa waayahay min aclaahu dhinaca karow laakiin iyuu kaga owleysnaan lahaa waqad ra'aytu rasuula llahi sal lla alay slam yamsaxu calaa daahiri khufayhi isagoo masaxayaan arkay diintu hadday ra'yi tahay diintu ra'yi maaha caqligaygu yani saasay ila tahay ma aha diinku wixii lagu maqlay in la raaco wey diinta waa mutaabaco waa la raacaya marka diinku hadduu ra'yi ahaan lahaa labada qof markii la masaxayo dhinaca hoose in laga masaxo xagga dhulka jirta oo carrada taabanayso dhinacaasaa ku owlaan laha in dhinaca korka laga masaxo laakiin anigu nabigaan ku arkay buuri asagoo korka ka masaxayaan arkay buuri sala allahu calayhi wasalam marka korkaa laga masaxaya fi can ilmuqiirata waxaa laga wariyey ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam tawada'a wuu weysaystay wa masaxa nabigu wuxuu masaxay cala aljawrabayn jawrabaynkii uu masaxay wanaclayni kabihiina wuu masaxay wey ay oo jawrabaynku waa nooc kufkaa ka mid ah qufka nooc ka mida wey marka jawrabaynkii lugaha ugu jiray buu nabigu masaxday ay kabahana marka saasuu marka qoyaankii saa u mariyay ayagana korka ayuu saa uga mariyay rawahu asxaabu sunan baa wariyay bisanadi saxiix wa qaala abu daawuud wuxuu yidhi wamasaxa cala aljawrabayni buu masaxay caliy wamasaxa cala aljawrabayni waxaa masaxday caliyun caliy bnu abi aalib wabnu mascuud cabdullahi bnu mascuud waalbaraa wa anas ibnu malik wa abuu umaama wa sahl binu sacdin asxaabtaasoo dhan baa masaxday wey hadde waa nooc qufka ka mid e waa shay adagoo sida qufka yani koola lugaha loo gelinayo jawrabaynku oo dadka de magacan bay isku khilaafayaane dadka jihooyinka ku kala nool yaa qoloba magac u yaqaanaan wey wa qaala tirmidi wuxuu yidhi wa bihi yaquulu sufyaanu thawri sufyaanu thawri sidaasuu qabaa yacni ninkii taabiciga weynaa wa bnulmubaarak cabdullahi ibnu mubaarak oo taabicigii mashhuurkaha wa shaaficiyu imaamu shaafici oo saaxiibu madhabkii weynaa wa axmed ibnu xambal wa isxaaq bnu rahaweyh qaaluu waxay yidhahdeen dhammaantood waayahay yamsaxu nink qofkii wuu masaxanaya cala aljawrabayni jawrabaynki waaye khufaynkii oo kale un weeye wain lam takun naclaani laba kabood yaysa ku jirin idaa kaanaa markay yihiin sakinayni laba ad adag oo sida qufkao kale a markay yihiin wy waa masaxanaysaa can shurexi waxaa laga wariyey binhaaniin qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishataan weydiiyey can ilmasxi caaisha bintu abibakar baan waxaan iga warran can ilmasxi weye cala alkhufayn masaxa labada qof la masaxanaya ii sheeg baan idhi see loo masaxanaya fa qaalad waxay tidhi calayka bibni abi aalib orod u tag bay tidhi caliy bna abi aalib oo asxaabta markii qof la weydiiyo qofka kale uu u malaynayo inuu masalada kaga cilmi roon yahay ayuu u diri jiro wuxuu dhihi jira orod hebel weydiiy waxay tidhi caliy bna abi aalib orod u tag fainahu kaana yusaafiru maca rasuuli llahi sala allahu alay wasalam asagaa nabiga mar kasta la safri jiray orod weydii fasa'alnaahu waan weydiinay faqaala wuxuu yidhi caliy bnu abi aalib jacala rasuulullahi wuu yeelay sala allahu alayhi wasalama alaaata ayaamin saddex beri iyo walayaaliyahunna habeenyahoodii yuu lilmusaafiri qofka musaafirkaa u yeelay qofku maruu musaafir yahay saddex beri iyo saddexdoodii habeen buu masaxanayaa wa yowman iyo walaylatan habeen iyo maalin wa afar iyo labaatan saac buu u yeelay lilmuqiimi qofkii muqiimkaa iska naga rawaahu muslim baa wariyey wanisaa'i can khusaymata waxaa laga wariyey binu saabit can inabiy wuxuu ka wariyey sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi almasxu cala alkhufayni khufaynka oo la masaxo lilmusaafiri ninkii musaafirkaa alaaata ayaamin saddex beri wey saddex beri buu masaxanaya walilmuqiimi qofkii muqiimkaa iska nagaana yowmun walaylatun habeen iyo maalin rawaahu abu daawud baa wariyo tirmidi can safwan binu casaan waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kaana rasuulullahi wuxuu aha sala allahu alayh wasalam yaamurunaa midna amro idaa kunaa musaafiriin markaan musaafirnahay an namsaxa inaan masaxano calaa khifaafina qufka annaga walaa nanzicahaa inaanna siibin buu nabigu nagu amri jiray alaaata ayaamin saddex beri ha iska siibina min qaa'idin ha u siibina saxaro wa bawlin kaadi wa nawmin hurdo intaas hadday weysadu kaaga jabto qofka siibi maysid ilaa min janaabatin janaabo mooyaane janaaba hadday kugu dhacdo waa la siibaya mar haddii janaabo in adigoo dhan ba aad qabaysatay noqonaysaa soo maaha markaa waa la siibaya markaas rawaahu nisaa'i baa wariyo tirmidi albaabu saadis fi lqusli baabkii lixaad qabayskii buu ka hadlaya wa fiihi alaaatu fusuul saddex fasal ayuu ka kooban yahay baabkaanu alfaslu lwal fi asbaabi lqusli qabayska asbaabtiisi wey qaala allahu tacaala wain kuntum junuban janaaba haddaad qabtaan fadaharuu dahaaro qaata buri ilaahay oo qabaysta wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa junuban ilaa caabiri sabiilin laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun walaa junuban baa ilahay yidhi adinkoo janaabo qabana yacni masaajidka ha gelina salaadu dee meesha lagu tukada waa masaajid masaajidka ha gelina ilaa caabiri sabiilin qofkii gudbaayo waddo gudbaaya ma ogi xataa takhtasilu ilaa ad qabaysataan haddaad janaabo qabto masaajidka inaad ku dhex nagaato dhex fadhiisato ama dhex taagnaato lama ogolo ilaa inaad dhex gudbaysa ma ogi haddaad laakiin ilinkaa ka soo gasho midka aad ka baxdo laguma diidayo ay iska dhex mari kartaa xataa takhtasilu ilaa aad qabaysataan ha ku dhex nagaanina masaajidka wey ha dhex fadhiisanina can abi hurayrata waxaa laga wariyay can nabi sal alay waslam qaala idaa jalasa hadduu fadhiisto ninku bayna shucabiha alarbac bayna shucabihaa naagti laamakeedii alarbaci ee afarta ahaa afarteedii laamood hadduu dhex fadhiisto waa labada gacmood iyo labada lugood wey laamaha la sheegayo hiyal iyo daani warijlaan labada gacmood iyo labada lugood wey wa haadihi xaalu man yujaamicu imra'atahu ninka xaaskiisa jimaacaya unbaa meeshaa fadhiistade wahiya calaa dahriha iyaduna dhabarkeeday ku jiibtaade wahaakada mar hadduu halkaa fadhiisto uma jahadahaa ay jaamacahaa markaa kadibna uu jimaacade fadhigaa un keliya wax ma waajibiye markaa kadibna uu jimaaco faqad wajaba alquslu qabays baa waajibade markaas wa fii riwaayatin wain lam yunzil biyobayaysa ka imaanin biyobayaysa ka imaanin mar hadduu intuu halkaa fadhiisto uu jimaaco oo dukhuululxashafa buu qabays ku waajibayo mar haddii xashafadiiba farjiga la geliyo bas weeye wa fii ukhraa wa masal khitaanu alkhitaan labadii gudman ay istaabtaan mar hadday istaabtaan bas wey rawahu lhamsatu ila altirmidiya can caaishata waxaa laga wariyey qaalad waxay tidhi ina rajula nin baa sa'ala nabiya nabiga weydiiyey sal alla alay wasalam can irajuli nin buu weydiiyey yujaamicu imraat yujaamicu ahlahu xaaskiisa jimaacayo uma yugsilu haddana waayahay k ka daalayo oo xaaskiisii buu jimaacayo marka biyo asagoon ka imaanin yuu biyihii baa ka imaan waayey wuu daalay haddana uu iska daayey ya wax biyo imaade male hal calayhim alquslu qabays ma lagu leeyay wa caaishatu caaishana jaalisatu nabiga agtiisay fadhiday markuu ninkaa su-aasha weydiinaya nabiga fa qaala rasuululahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam innii anigu la afcalu waan sameeyaa daalika arrintaas ana aniga iyo wahaadihi aniga middaan ag fadhidaa sidaas samayno uma naqtasil waana qabaysanaawe ka marba haddii dee meesha xukun baa lagu caddaynaya mar haddii yani marba yani jimaacba uu dhaco oo dukhuululxashafa fi lfarji wey mar haddii dakarka iyo farjigaba isgalaan biyobayaysan imaanine qabaysku waa waajibade qabaysku waa waajibay wahaakada rawaahu muslim baa xadidkaa wariyey wa canhaa waxaa laga wariyey caaisho qaalad waxay tidhi idaa jaawaza alkhitaanu alkhitaan idaa jaawaza alkhitaanu khitaanku hadduu gudbo alkhitaana khitaanka kale hadduu gudbo waaya oo khitaanu rajuli ninka gudmadiisibaa waxay gudubtay oy dhaaftay khitaanulmar'a naagta gudmadeedii bay dhaaftay horuu u dhaafay wey yani dakarkii baa horay u galay wey macnaha waay xashafadii qadarkeedii ama yaa horay usii dhaafay yani ilaaj baa meesha ka dhacay ama dukuululxashaf faqad wajaba alquslu qabayskii wuuba waajibay facaltuhu waan sameeyey bay leedahay caaisho ana aniga iyo wa rasuulullahi baa samaynay sala allahu alayhi wasalam fakhtasalnaa waana qabaysanay wy ay fakhtasalnaa waan qabaysanay hada mees sharci baa laga hadlayaa saasay leedahay caaisho aniyar nabigaa samaynay waana qabaysanay de ka rawaahu tirmidi baa xadiidkaa wariyay can ubay ibni kacbin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi ina alfutya jawaabta waxay ahayd laysu jawaabi jiray allatii kaanuu yuftawna biha ay fidyoon jireen asxaabtu awalu islaamka waxaa la fidyoon jiray ina almaaa min almaa ina almaaa biyuhu waa biyahan qabayska ah min almaa'i bay ka ahaadeen waa markay biyo kaa yimaadaan awalu islaamka saasay ahayd haddii xaaskaaga intaad jimacda biyuhu ay kaa imaan waayeen qabays laguguma lahayn markii hore ina almaaa min almaa baa la fidyoon jiray markii hore kaanat ruksatan bay ahayd taasu rakasahaa rasuulu llahi sala allahu alay nabigu uu rukseeyey fii badil islaami islaamka awalkiisa uma amara wuxuu amray biliqtisaali in laga qabaysto bacdu intaa bacdigeed intaa bacdigeed in laga qabaystuu markaa nabigu amray hade awal islaamka saas tahay arrintaa waa la nasakay waa mansuuq inama almaau min almaa waa mansuuq ee hadda lama dhihi karo haddii intaan yani xaaskaygii isticmaalay biyo iga imaan waayaan waa iska joogi oo qabaysan maayo taas waa qalad wax mansuuqa xukun mansuuqa oo laga tegey seed ugu dhaqmaysaade kuma dhaqmi karti huwa xadiidun fii muslim waa xadiis imaamu muslim uu warinayo waqafa nabiyu sala allahu alayh wasalam calaa baabi citbaan citbaan baabkiisuu nabigu istaagay wanaadaahu wuu dhawa nin saxaabiyu nabigu gurigiisa hortiisuu soo istaagay wanaadaahu wuu u dhawaaqay citbaanow buu yidhi intuu nabigu alaalku soo istaagay fakharaja wuu soo baxay saxaabigii yajuru isaarahu asagoo hoosguntiga jiiday asagoo maradii faraqa hayo hayuu banaanka usoo baxay fa qaala rasullahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam acjalna rajula war ninka waan dadejinay wy ninka hawl buu ku jiraan u malayno waay waan soo dadejinay ya marka fa qaala citbaan wuxuu yidhi yaa rasuul allah idaa acjala rajulu ninku hadduu degdego can imra'ati xaaskiisa hadduu ka degdego walam yumni minina uusan ka imaanin maadaa calayhi maxaa ku waajibay asagoo arrintii bilaabay haddii un haddana arrin ku timaado u degdego marka uu ka kaco iska dhaqaaqo wax biyahoo ka imaadayna aysan jirin bal waran maxaa korkiisa ku waajibaya qaala wuxuu yidhi nabigu inama almaau min almaa inama almaau biyahan qabayska ah min almaa'i unbay ahaadeenoo waa markay biyo kaa imaadeen haddaan biyo kaa imaanin waxba kuguma waajibin waa saasay hadda awalislaamkii baa sahay ay laa yajibu lquslu ilaa biljimaaci ay laa yajibu lquslu biljimaac qabaysku jimaac kuma waajibo ilaa idaa nazala almaniyu mini inuu soo dega moogi awalislaamkii saasay laakiin markii dambe waa la nasakhay fiira waa la nasakhay ay rawaahu abu daawuud baa wariyo tirmidi can ummi salamata waxaa laga wariyey qaalad waxay tidhi jaa'ad waxaa timid ummu sulaym gabadha ummu sulaym la yidhahdo aye anas binu maalik hooyadii way ummu sulaym ummu sulaym gabadha la yidhaahdaa imaatay ila nabiyi nabigay u timi sala allahu calayhi wasalama faqaala waxay tihi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisii ow ina allaha laa yastaxiyi min alxaq ilahay xaq kama xishoodo xukun bay rabtaa inay weydiiso haweenka ku tacalluqaya oo waxyaalaha dadku ay ka xishoonayaan yay rabtaa inay su-aasho laakiin ilaahay xaqa kama xishoonayo waa caddaynaya xaq sida uu yahay inbuu u sheegay waakaas waaya waa kay caaisho leedahay raxima allahu nisaa alansaar ansaar haweenkooda allah u naxariis laa yastaxiyuuna min alxaq xaqa kama xishoonayaan way weydiinayaan wixii xaqa way su-aalayaan kama xishoonayaan marka xaqa in laga xishoodo ma aha waad weydiisanaysaa masalada in allaha ilaahay laa yastaxyii min alxaqi xaqa ilaahay kama tegayo wuu caddaynayaaye fahal cala almar'ati naag kor naagta korkeeda ma ahaaday min quslin qabays ida xtalamad hadday ixtilaamto hadday riyooto oy jimaac iyo waxaa ku riyooto ya ayadoo ninkeeda la jifo hadday ku riyooto qabays ba ku waajibaya faqaala rasullahi wuxuu yihi sala allahu alay slm nacam idaa ra'at ilma hadday biyo ka imaadaan wey hadda ninku hadduu ixtilaamo isku janaabo haddii uu wax arko markay biyuhu soo baxaan unbaa qabays ku waajibaya asagoon biyo kasoo bixin hadduu tooso waxba ku waajibna mogtahay laakiin biyuhu markay kasoo baxaan unbaa qabays ku waajibaya naagtuna waa saasay hadday iyaduna riyooto mar alle markay biyuhu yimaadaan way markuu qabays ku waajibayo nacam idaa ra'at ilma faqaalad ummu salama ummu salama waxay tihi oo zawjadii nabiga ah oo la fadhiday yaa rasuul allah wataxtalimu lmar'atu ma naag baa biyo leh oo ixtilaamaysa ya naag ma isku jinaabi kartaa faqaala wuxuu yidhi nabigu taribad yadaaki gacantaadu ha carro dhacdo ha faqiirte e fa bima yushbihuha waladuha ilmaheed ilmaheed xaguu oga ekaanaya haddayna biyo lahayn waxa ilmuhu ugu ekaanayo waa inay biyo leedahay wey hadda xadiid soo socotaaba caddaynaye mid alla midka biyihiisu soo hormara ama biyihiisu bato unbuu canuguu u ekaanaya rawaahu halaaatu baa xadiidkaa wariyey wazaada muslim inamaa arajulu ninka biyihiisu qaliidun way adag yihiin waa biyo kakan abyadu oo cad weliba wamaa almar'ati naagta biyaheeduna raqiiqun waa biyo jilicsan oo yani khafiif ah asfaru oo booraboora awood fa min ayihimaa labada midkoodii calaa kor noqdo labadood midkii kor noqdo calaa yani bimacna alqalabaa looga jeedaayo biyihii labadood mid unbaa badanaya mogta biyihii kuwii bato unbaa kuwii kale ka kormaray o amase sabaqa midkii soo hormaro riim marka u horreeya soo hormara riximka ku dhaco yu yakuunu minhu shabahu ilmuhu u ekaanaya kii soo hormara unbuu ilmuhu u ekaana walahu aylane idaa calaa maa idaa calaa hadduu kor noqdo oo maauhaa naagta biyaheedii maa arajuli ninka biyihiisa hadday ka kor maraan yani way ka bateenoo naagtii baa ka biyo badan ashbaha alwaladu canugi wuxuu shabahayaa akhwaalahu abtiyaalkii abtiree abtigii buu canugu u ekaanaya wa idaa calaa maau rajuli ninka biyihiisu hadduu kor noqdo maa aha naagta biyaheedii hadduu ka kor noqdo yani way ka bateen weeye ashbaha alwaladu canug wuxuu u ekaanaya acmaamahu adeeryaalkii ya adeeryaalkii iyo ilma adeertii iyo ayuu shabahaya oo ilmaha ekaanshihiisu hooyada iyo aabbaha keliya kuma eko waxaa laga yaha labadooda inuu u ekaanine ama hooyada yacni dadkeediibuu raacaya isirkeedi hore abtiyaalkii iyo awowyaalkii dadkaasuu ekaanaya ama aabbaha dadkiisibu u ekaanaya sidaa awadeed baa laga yaabaa laba nin iyo naag madmadow inay wiil cad dhalaan waa laga yaaba ama gabar caday dhalaan oo dee canugii inuu ilm iskaga ekaadaa laga yaaba abtiyaalkii oo cadcad iyo waayahay ama adeeryaalkii iyo dadka inay u ekaadaa laga yaaba haakada nin saxaabi ah ayaa wuxuu dhalay canug madow islaantiisu way caddayd asaguna wuu caddaa marka canugii buu ka shakiyey waxa kan anagu maana dhalin intee ka keento ilmuhu labadeenni midna ooma eke shaki baa gale marka nabigu u tegay calayhi salaatu wuxuu yidhi islaantayda canug madow bay la timid ma aqaana wuxuu yahay canugaas suu ege wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salatu geel ma leedah haa buu yidhi geelaaga midabkiisa ka warrama waa geel gudgududan bu geelaygii waa wada gudud hal fiihaa min awraq ma ku jiraa bu geela wax gaaf a ma ku jiraa geelu haba gududnaade badankiisi laakiin wax gaafa ma ku jiraa nacam buu yidhi xaguu ka yimid bu marka geela gaafka neefkan oo haddii geeli hashi ay guduudan tahay rartagii baarqabkaa ee geela ku jirana uu guduudan yahay canugan gaafka xaguu ka dhashay intee ka imaado markaasuu wuxuu yidhi lacalahu yansichu cirqun waxaa laga yaabaa inuu xidid hore jiitay oo hashaan canuga dhashay hooyadeed iyo ama rartigii hore oo dhalay iyo inuu xidid jiidaa laga yaaba markaasuu yidhi lacalahu nasacahu cirqun kana waxaa laga yaabaa inuu xidid hore jiitay shakiga iska dhaaf buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka sidaa weeye canugu labada waalid oo keliya unu ekaan mahaye waxaa laga yaabaa inuu dadka hore raaco wa fii riwaayatin faida ijtamacaa hadday kulmaan aabbihii hooyadii hadday kulmaan oo facalaa maniyu rajuli ninka biyihiisibaa kor noqday oo qaalib noqday maniyal mar'ati buu ka qaalib noqday adkaraa adkaraa ilmihii way dakar bay ka dhigayaanoo wiil buu noqonayaa biidni illahi ilahay idhankiisa wain calaa maniyulmar'ati naagta biyaheeda hadduu qaalib noqdo maniya rajuli hadduu ka qaalib noqdona annasaa canug yani gabar buu noqonayaa dhadig buu ilmihii noqonayaa oo way dhadigaynaya ilmo dhadig bay dhalayaan biidni illahi ilahay idinkiisa halkaas markii axaadiista markii laysu geeyo waa laba sababood sabqulmaa biyaha soo hormaro horumarkooda yacni shabaha ku tacalluqo oo mid alla midkii biyihiisu soo hormaro unbuu ilmuhu u ekaanaya ama asaga u ekaanaya ama dadkiisi u ekaanaya biyaha kor yacni qaalib noqoshadooda iyo badnaantooda mid alla midkii biyihiisu xoog bataan oo soo kormarana yacni dukuurada iyo unuusadaa ku tacalluqaysa haddii ninka biyihiisu xoog bataan oo naagta biyaheeda ka bataanna ilmuhu dakar buu noqoni ilahay idinkii sida qaalibkaa woy hadday naagta biyaheedu wa badatay xoog bataan ay kaa biyo xoog badisana ay gabadh unbaad dhalaysaa khalaas saasuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam can caaishata waxaa laga wariyey qaalad waxay tidhi su-ila nabiyu nabigaa la weydiiyey sala allahu alayhi wasalam can irajuli nin baa la su-aalay yajidu lbalala qoyaan helay qoyaan buu isku arkay walaa yadkuru ixtilaaman wax ixtilaamana ma xusuusno maradiisi unbuu meel qoyaan wax qoyaan uu ku dareemay haddii uu fiiriyana hurdadiisii gadaal u dhowrayna inuu riyoodo iyo waxaasna ma xusuusno waay ixtilaam waa garan waayo qaala wuxuu nabigu yaktasilu waa qabaysanaya ha ka qabaysta wey si shakiga uu uga baxo iska qabaysto wa can irajuli baa la weydiiyey nabiga yaraa arkayoo an qad ixtamala inuu ixtimaa yani wuu riyooday walaa yajidu balala wax qoyaanana ma leh wuu riyooday laakiin wax qoyaana iskuma arkay inay wax ka imaadeen qaala wuxu uhi laa qusla calayhi qabays laguma le de waxbaba kama soo bixin fa qaalat umu sulaym baa waxay tidhi ama almar'atu naag almar'atu naagti taraa daalika naagta hadday iyaduna saasoo kale aragto bal ka waran hadday riyooto oy wax aragta ama qoyaan hadday aragta ka waran a calayhaa quslun qabays ma lagu leeyahay qaala wuxuu nabigu nacam hadday qoyaan isku aragto oy riyooto waa lagu leeyahay de inama nisaau haweenku shaqaa'iqu rijaali raggay la mid yihiin wey shaqaa'iqu rijaal ay nadaa'iru rijaal ragga unbay nadiir u yihiin oo la mid yihiin wey marka xukunka way la wadaagsanayaan rawahu abu daawud watirmidi canha waxaa laga wariyey caaisha waxaa laga wariyay ana nabiy sal alay waslam kaana wuxuu yaktasilu mid ka qabaysan min arbacin afar shay buu ka qabaysan jiray min aljanaabati janaabo markay ku dhacdo wujuubbay inuu ka qabaysto wa yowma aljumcati maalinka jumcada nabigu qabaysan jiray waa sunno wa min alxijaamati hadduu istoobana nabigu waa qabaysan jiray toobinka wa min quslil meyiti meyd hadduu dhaqana waa ka qabaysan jiray meyd haddaad dhaqdo waa sunno inaad qabaysato wey waa sunno wey xayla qofka meydka waxaa la meydka qofkaa naftu ka baxday jirkiisa markaad taabato xoogaa naxdin baa kugu dhacayso ducfi baa kugu dhici jirkaagii baa daciifayo meydkaas aad taabatay wey marka markaad dhaqdo meydka inaad qabaysataa sunnaha qabaysku jirku adkeeyaa jidku adkey saasaa loo sunneeya qabayska wey rawaahu abu daawuud baa xadidka wey laakiin waa qofkii oo dhaqay oo keliya un qofkii dhaqay un waa ma aha dadka kale ninkii arkay iyo ninkii biyaha uu shushubayey iyo ma aha kan qabaysanaye waa kii dhaqay un gacanta kula jiray kaa weye midka qabaysanaya taas waana sunna qabayska ogow haddaad biyo weyda xataa waa iska tukan kartaa qaar baa waxaa laga yaaba waktigoo cariiri ku ah waktigii baa sidaa oga tegaayo mayd baan dhaqayo inaan qabaysta ma ogey ma tukan karo ule qabaysku waa iska sunne waa iska tukan kartaa hadday salaadu kaa tegaysa iska tuko markaa hadhow dib ka qabayso can qays bin caasim waxaa laga wariyey annahu aslama wuu soo islaamay fa amarahu nabiyu sal lay slam an yaktasila inuu qabaysto bimaain wasidir qofka gaalkaa markuu soo islaamana inuu qabaysto waa sunno waay hadduuna qof weyn oo baalugaalnimada yani ku weynaaday oo ixtilaam iyo janaabe inuu yani naag arkay ama uu isku ixtilaamay ka suuroobi karta haddayn ahayn wey wa ilaa hadday ka suuroobi karta inuu janaabay kaas inuu qabaysto waajib bayba ku tahay rawahu asxaabu sunan baa xadiidkaa wariyey alfaslu thani fi aadaabi lqusl qabayska aadaabtiisii ayaa halkan laga gelayaa iyo wa xukmulxamaami bahalka xamaamka la yidhaahdo xukunkiisa way aabilqusli qabayska aadaabtiisii iyo wa xukmilxamaami xamaamka waayahay biyo kululayska xukunkiisii ayaa halkan laga gelayaa almuraadu biaadaabihi muraadka looga jeeda aadaabulqusliga al umuuru almadluuba umuurta la doonayo weeye waqta alqusli qofku markuu qabaysanayo walow calaa sabiili alwujuub waajibba ha noqotee qofku markuu qabaysanayo waxyaalaha laga doonayo yaa aadaabta hadda looga jeedaa walow wujuubba ha noqotee ka satri alcawra cawradaada inaad ka asturto weeye cani alajnabiyi qofka ajnabiga ah mar haddaad qabaysanayso waa inaan cawradaada la arag wa kafi nadarihi qofku asaga naftiisa waa inuu ishiisa ka reebo oo can cawrati alajnabiyi qof ajnabiga inuu cawradiisa fiiriyo wa cadami lisraafi fi lmaa'i biyaha waa inaan lagu israafin biyihii almusaba liuhri dahaarada loogu talagalay wey biyo qabays loo diyaariyey ama weyse loo diyaariyey waa inaada ku israafin aw ilmamluuki ligayrihi qof kale hadduu leeyahayna oo biyaha adigoo aadan lahayna inaad ku israafto lama ogola xaaraam weeye wa ama almamluuku lahu biyaha adigu aad leedahay ow maa-ulbixaari badda biyaheeda awil anhaar webigaa iska qulqulayo falisraafu fiiha makruuh kuwaas waa karaaha xaaraan mehe laakiin waa karaaho walwuduu'u iyo walguslu fii xukmi lisraafi haadaa sawa haddaad weysaysanayso iyo haddaad qabaysanayso israafku waa isku mid oo waa inaad haddii ama xaaraan bay noqona ama karaaho un weeye waa inaad iska ilaaliso israafka wey marxaban can ummi haani waxaa laga wariyey binta abi aalibin taquulu waxay leedahay ummu haani gabadha la yidhaahdo dahabtu waan tegay ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaan soo aaday bay tihi caama alfadxi sanadii maka la furtay waa sanadii sideedaadu hijrade fawajadtuhu waan helay yaqtasilu nabiga asagoo qabaysanaya ayaan u imid wa faadimatu walxaal faadimatu faadimo gabadhiisii faadimana tasturuhu ay asturaysa nabiga ay oo mare ayay u qabatay oo markaasay dadkii waxaa ka qarinaysa fa qaala wuxuu yidhi nabigu man haadihi waa tuma gabadhaan qofka yimid waa kee qultu waxaan idhi bay tihi ana ummu haani ummu haani bintu abi aalib weeye waa gabadha ilmaadeerta ayada nabiga gurigeeda laga dheelmiyey si riwaayadka qaar kusoo aroray wey ummu haani baan ahay bay tihi rawaahu lkhamsatu baa xadiidkaa wariyey ila aba daawuud can maymuunata waxaa laga wariyey maymuuna bintu xaarisa zawjadii nabiga ahid qaalad waxay tihi wadactu lilnabiyi sala allahu calayhi wasalama nabiga waxaan u diyaariyey maa an biyo biyo uu ku qabaysto weye wasatartuhu waan asturay nabiga yani mare iyo waxbaan u qabtay oon ku xidhay faiktasala wuu qabaystay nabigu rawaahu muslim can caaishata waxaa laga wariyey qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaaday akhtasilu mid qabaysata ana aniga iyo wanabiyu sala allahu calayhi wasalama aniga nabiga ayaa qabaysanayna min inaa'in waaxidin hal weela ayaan ku qabaysanayna wey wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnay min qadaxin weel baan ku qabaysanayna yuqaalu lahu liya alfaraq waa weelkaa faraqa la yidhahdo wey yasacu sitata cashara ridlan waa lix iyo toban yacni rodol buu qaadaa weelkaas waa weel weyn oo waasic ay lagu qabaysan jiray ahlu madiine ay yaqaaneen takhtalifu aydiinaa gacmaha annagaa iskhilaafayo oo fiihi weelka fiigiisa qof la arka markiisuu darsanayaa markaasaan iskula qabaysanaynaa bay leedahay zaada fii riwaayatin min aljanaabati janaabaanu ka qabaysanayno labada annadaba junub baan ahayn markaasaanu qabaysanayno wy marxaba faqad ijtamaca anabiyu sala allahu calayhi wasalama fi lqusli nabigu qabayska wuxuu kula kulmay maca bacdi zawjaatihi haweenkiisa qaar ka mida wuu la qabaystay walaakin lam yaqac nadarun fiiro ma dhicin min axadi tarafayn qofba qofka kale ishiisa kuma dhicin cawradiisa waa liqowli caaishata ay leedahay maa ra'aytu minhu walaa ra'aa minii nabigu weligiis ima arag aniguna ma arag waay maxay ujeedaa markaas cawradayda ma arag asaguna cawradiisa ma arag waay waxaaba la sheegay man ra'aa cawrata nebiyi nabi cawradii ninkii arko camiya basaru wooba indhabeelaya marka indhahaaga waad laabanaysaa hadday nabi cawradii ku dhacdo ishaadu bas weeyaba araggaagu waa khatar wey marka way isla qabaysanayeen laakiin isma aynan eegeynin mana yani cawradooda ama wayba kala asturnaayeenoo waxbay iska qabeen markaas wy ama waxbaa udhexeeyey satri iyo waxbaa udhexeeyey ama habeen bay iska ahayd wahaakada haddii un qofka yani kollayba zawjadiisa wax dhiba male halaleya xagga sharciga way inku bannaan tahay cawradu wayn arki karaane laakiin yacni dadaalka unbaa kasii fiican oo inaan cawrada la fiirinin unbaa kasii wanaagsan wey aadaabta iyo istixyuhu saa un bay ku jirtaa wey rawahu lhamsa can abi saciid waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu laa yanduru rajulu ninku yuusa fiirini ilaa cawrati rajuli ninka kale cawradiisa naag ajnabi ah inaad fiiriso say xaaraam kaaga tahay baa nin raga cawradii inaad dhawrtana waa kaa xaaraan maxaa cawrada sideedaba in la dhawro lama ogole lama ogola cawrada inaad fiiriso wa oo ninka cawradiisu waa maxay maa bayna suratihi wa rukbatayhi xudunta iyo labada low inta udhaxaysa waa cawro intaa ha ka eegin waay ka eegi maysa ninka waay fayaxrumu nadaru ilayha inaad intaas ka fiiriso qof lamaba ogolo ilaa min xaliilati zawjadiisi mooyaane zawjadaada unbaad intaa ka eegi kartaaye qof kale oo cawradiisa lowyaha iyo xudunta intii udhexaysa aad ka eegi kartaa maba jiraba rag hadduu yahay kama eegi karta hadduu asagu isqaawiyana waa inaad indhahaaga ka laabato adiga xaaraam wey yay kugu tahay inaad fiiriso walalmar'atu naagtina yaysan eeginoo ilaa cawrati almar'ati naagta kale cawradeeda naagtuna naagta kale cawradeeda inay fiiriso oo ma bannaana way maxaa labadan qof waa isku jinsi uun la dhihi maayo laba naag bay isla yihiin laba nin bay isla yihiin waxba iska dhibi maayo isku meel aanu ku qabaysano intaan dharka daadsana la odhan maayo xaaraan way cawrada in la fiiriyo walaa yufdi rajulu ninku yuusan gaarin weeye ila rajuli ninka kale fii thawbin waaxidin hal mara ayuusan la gelin laba nin inay hal mara isla galaan hal macawis ay hoos galaan ama hal go' ay isku duubaan ayagoo jirkoodu istaabanayo wax u dhexeeya aan jirina lama ogola sharciga waa xaaraan walaa tufdi lmar'atu naagtina yaysan gelin oo ila lmar'ati naagta kale fi thawbil waaxidi hal mara ayaysan la gelin badankoodii markaa uu istaabanayo oo mara keliya isku duduubeen jirkoodina waa isu bannaan yahay dhinacay isi saarayaan taa lama ogola wey rawaahu lkhamsatu baa wariyey lilbukhaariye can bahzi bni xakiim waxaa laga wariyey can abiihi can jaddihi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan yidhi yaa rasuula allah cawraatunaa cawraa cawraadka annagu kasiiratun way fara badan tahaye maa na'tii minhaa cawradeenna maxaan bannaynaynaa wamaa nadaru maxaan ka tegaynaa maxaan asturaynaa inteen qarinaa inteesa iska daynaa qaala wuxuu yidhi nabigu ixfad cawrataga cawradaada xifdiniyo kollayaan cawradaada la arkin haddee cawratu rajili maa bayna suratihi wa rugbatayhi way moogtahay waa xuduntiiyo labada low inta udhaxaysa waay dad maxaarimtiisa markuu la joogo ama naag ajnabi haddaad la joogto badankaaga kale xataa inaad naagta u banaysato lama ogola waayo oo raggu asagu inuu yacni maaratay uu iska banaysan karo oo caloosha iyo meelahan iyo uu iska banaysan kara xataa ma aha lama ogolo aga ajnabaadka inaad isku qarqaawiso hoosta keliya un intaa wax ku xirato lama doonayo ixfad cawrataka cawradaada xifdi ilaa min zawjatika zawjadaada mooyaane xaaskaaga mooyaane ow maa malakad yamiinuka gacantaadu waxay hanatay mooyaa addoontaadi ma ogi qof kale yuusa cawradaada arka qultu waxaan idhi yaa rasuula allah idaa kaana alqawmu bacduhum fii bacdin hadday dadku isku jinsi yihiin ka waran rag keliya unbaa meesha joogo ama waa maxram oo yacni waa dadkii wada dhashay oo walaalahaa iyo wixii la midka ah qaala wuxuu yidhi nabigu in istadacta haddaad kari karto allaa yarayannahaa inuusan arag axadun axad cawradaada inuusan arag falaa yarannahaa yuusan arkin wey haddaad kari karto ruux bini aadamna cawradaadaba inuusan arkin hadduu doono rag ba ahaadeen dad maxramaba ha ku ahaadeen haddaad kari karto cawradaada asturo markasta ruuxna yuun arkin wey qultu waxaan idhi bu ihi yaa rasuula allah idaa kaana axadunaa khaaliyan qofka annaga naga mid a hadduu meel cidlo ah joogo keligiiba ka war duur cidlo ah buu keligii iska jooga marka cawradiisa ma banaysan karaa qaala wuxuu yidhi nabigu allaahu ilaahay baa axaqu ku xaqnimo badan an yustaxyaa minhu in laga xishoodo min annaasi dadku ka xaqnimo badan yahay haddii aad bini aadamka iska qarisay ilaahay baa kasii xaqnimo inaad iska qarise ilaahay markasta wuu ku arkaa ilaahay wuxuu leeyahy wahuwa macakum aynamaa kuntum waaye kii maciinna ah weeye meel alle meeshaad ahaataanba waa idin arkaya waa idin dhaalacanaya marka cawradaada mar la arka taxafuda dee daruura inay jirto oo qalaaw xaaje aad gudanayso ama qabays iyo wax la mida aad ku jirta mooyaane inaad macno la-aan cawradaada iskaga banaysato oo adoo halkaa iska jiifo maradii aad iska tuurato lama ogolo walow meel cidlaa baad joogtid aadaab xumaa ku sugan wey rawaahu asxaabu sunan baa wariyey walilbukhaariyi bacdahu can jarhadin waxaa laga wariyey min asxaabi sufati buu ka mid ahaa ninkaasu jarhad la yidhaahdo nimankii masjidka nabiga joogi jiray ee yani asxaabu sufa la dhihi jiray ee fuqarada ahaa ee xerta ah ee masaajidka ku noolaa ayuu ka mid ahaye qaala wuxuu yidhi jalasa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama cindana nabigaa nala soo fariistay u nimankaa fuqaradii asxaabu sufaliya nabigu markasta waa la fariisan jiray oo waayo dii si qalbigooda uu kaba dee nabigu yani kama wareegan jiray fuqarada kamana faani jirin wuu iskala fariisan jiray marka nabigaa nala soo fariistay buu yidhi wa fakidii walxaal fakidii bawdadayduna munkashifatun ay tahay mid faydan marka marada intaan gadaal u laabtay yaa bawdyaha ii banaanaa buu yidhi bawdyahan soo banaystay markaasuu nabigu la soo fariistay fa qaala wuxuu yidhi amaa calimta miyaada ogeyn anna fakida bawdadu cawratun cawra inay tahay soo ma ogid bawdadu inay cawro tahay qarsa bawdada taasuu nabigu ku yidhi marada horey usoo jeedo marka cawratu rajuli maa bayna asura waarukba waay waa lowga iyo xudunta inta udhaxayso intaa waa inaad qariso oo marnaba aada banaynin wey ay alcawratu alatii yajibu satruha walcawratu asawatan labada xunxun wey yani waa farjiga iyo duburka wamaa yustaxyaa minhu waxaa laga xishoonaya o dhanna waa cawro wahiya hunaa min asurati ila rukba wa kaanat cawratan bay noqotay halkan bawdyaha maxaa loo qarinaya waa listimaalha calaa maxali lkhaarij khaarijkii wax ka soo baxayeen iyo wa maxali tadkiiri wa taaniis ragga iyo dumarka meesha lagu kala garanayo farjigoodia ayaa meesha ku yaallo bawdada haddaad gaarto waxba kama sokeeye mogtahay marka bawdadii saasaa cawro looga dhigay ayadana waa la qarinaya haakada waa cawro hala dhaalacad ma iyada buudada nafteeda marka in marada la iska soo xaydanayo haddii un rag keliya kula joogaan inaad marada iska soo xaydanayso halka aad keenayso ama nigis yar asku oo gaaban iska gashanayso ma aha waa inaad dhar yani wax lawyahaas un kasii hoos marayo inaad un qabtaan la doonaya cawradaada aad taxafuddo o ilaaliso rawaahu abu daawuud baa wariyey watirmidi wlbukhaari can yaclaa waxaa laga wariyey anna rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama ra'aa rajulan buu nabigu arkay nin buu arkay yaqtasilu qabaysanayo bilbazaari meel bannaan isaga qabaysanayo bilaa izaarin hoosgunta asagoon qabin meel bannaan intuu iska istaagay oo maradii geed iska saartay buu qabaysanaya meel bannaan oo la wada arkayo fasacidalmimbara nabigu mimbarka ayuu fuulay faxamidallaha ilaahay buu mahadiyey wa atnaa calayh wuu ammaanay uma qaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahay xayiyun ilaahay kii xishoonayo weeye sitiru wey ilaahay kii astur badan weeye yuxibu alxayaa xisoodka waa jecel yahay iyo wa sitra asturka faida اqtasala axadukum axad adinka idinka mid ah hadduu qabaysanayo falyastatir ha isqariyo oo dadka ha iska qariya cawradiisu yuusan banaynin nabiga calayhi salaatu wasalaam caadadiisa ka mid ma ahayn qof hadduu wax sharciga khilaafsan ku arko keligiis intuu qabso dhihi jiro maxaa kugu dhacay hebelo maxaa saa saa u yeesha ma dhihi jiri ma fadleexayn jirine intuu masaajidka ka istaagu dhihi jiray dadka saas iyo saas samaynaya xaalkooda muxuu yahy waxaas iyayna mar dambe ku noqon taasuu nabigu ohan jiray haddee qofkii wuu isgaranayaa mar hadduu majliskii fadhiyo markii la yidhaha dadka sidaa samaynaya xaalkoodu muxuu yahay wuu isgaranaya inuu asaga waxaa sameeyey mar dambe dib ugu laaban maayo wuu ka cararaya rawaahu abu daawuud baa wariyey wanisaa-i can caaishata waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nahaa nabigu wuxuu nahiyey can dukuuli lxamaamaat can dukhuuli lxamaamaat biyo kululayska in la gala waayo xamaamku yacni meel biyaha un lagu kululeeyo oo lagu qabaysto oo dadkao dhan ka dhaxeeyo oo biyaha kulul laga helo waktiga shitaha ee qabowga ah meeshaasaa xamaam la yidhaaha waa meel dadka mushtarig u ahoo lagu wada qabaystooo nin walba yacni waayo uu ku qabaysanayo wey uma rakasa lirijaali nabigu marka hore wuu nahiyey meeshaa mushtariga in la galo oo lagu qabaysto nabigu waa nahiyey uma rakasa lirijaali raggu u ruqseeyey an yadkhuluuha inay galaan fi lmayaasiri hoosgunti inay ku galaan meeshaa raggu way iska geli karaan haddayna isqaawinayn hoosguntigooda ay ku qabaysanayaan ama sarwaal dheer oo lowyaha dhaafayo meelaha ay ku qabaysanayaan ragga waa wuu u baneeyena waa geli karaan bale laakiin haweenka maya maadaama ayagu cawradoodu ay daa'i tahay meeshaa mushtarigaa inay galaan lama doonayo ilaa qof xanuunsan oo biyaha kululba u baahan mooyaane ama naagtii yacni umusha ka soo baxday oo nufasada ahayd oo iyadana biyaha kulul rabtay mooyaane labadaasaa looiyo xadiisku uruqsayn doonaa wa canha waxaa laga wariyey caaisha can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu nabigu maa min imra'ati naag ma jirto takhlacu siyaabaha dharkeeda siibaysa fii kayri beytiha gurigeeda meelaan ahayn dharka ku siibtay ayadiyo ilaahay wixii u dhexeeyey oo waajibkii saarnaa oo inay yacni cawradeeda asturtaa ayay jebisay taa shareecadii meel oga dhacday meel aan gurigeeda ahayn ba hadday isku qaawiso naagtu lama doonayo meel aan gurigeeda ahayn inay isku qaawisay gurigeeda unbay dharka ku bedelan kartaa dharka ku dhigan kartaa ma wiye in guryo kale intay tagtaa oo meelo kale intay dharka tuurato lama ogolo ay maa min imra'ati naag ma jirto taqlacu siyaabaha dharkeeda siibaysa fii kayri beytiha gurigeeda meelaan ahayn ilaa hatakat waxay dilaacisay maa baynahaa ayada dhexdeeda iyo wa bayna allahi tacala ilahay wuxuu udhexeeyey ayadii ilaahay wuxuu udhexeeyey way jebis oo muxuu yahy waxaas ahadu satri asturka ballankiisi wey wal xayaai xishoodka haweenka yacni waa xag ilaahay ballan looga qaaday inay is-asturaan ayna xishoodaan oo waxa xun oo dhan ka xishoodaan rawaahuma abu daawuud baa wariyey tirmidi can cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nabigu inahaa qise e satuftaxu lakum waxaad furan doontaan laydiin furayaa ardulcajami cajamka ardadiisaad furan doontaan oo nimankiina carabtaa waxaad furan doontaan ardulcajam wasatajiduuna waxaad heli doontaan fiiha fi lcajami cajamka dhulkooda markaad gashaan buyuutan guryo yuqaalu lahaa la yidhahdo alxamaamaat biyo kullays yacni cajamiga unbaa yaqaana carabtu ma ayna aqoonin meel yacni dadka dhan udhaxaysa magaalada oo meel biyaha lagu kululeeyo biyaha kulu loo soo doonto oo dadka dhan udhaxayso cajamigaa laga aqoon jiray marka laga isticmaali marka guryo xamaamaad la yidhahdaad ogu tegaysaan buu nabigu leeyahy yacni waa shay-un min aclaami nubuwati sala allahu alayhi wasalam mucjizaadkiisa buu kutusinaya nabigu wuxuuna arag buu kasii warramaya markaas falaa yadkhulannahaa yaysan gelin alrijaalu raggu yaysan gelin ilaa bilurus hoosgunta inay ku gelayaan maogi inay asturan yihiin oo hoosgunta ay qabaan maogi raggu meeshaa mushtariga ayayna gelin maxaa meel dadkao dhan ka wada dhaxayso oo la wada gelayo oo la is arkayo haddaad isku qaawiso meeshaa waa xurmadarro wey cawradaadii waad bannaan ka dhig wamnacuuhaa annisaaa haweenka ka manciya uba diidaayow ilaa mariidatan qof xanuunsan oo biyaha kulul u baahan mooyaane ow nufasaa'a mid umur ka soo baxday oo yacni nifaaska dhiigga uu ka go-ay mooyaane oo umusha ka soo baxday kaas way u bannaan tahay iyadoo weliba is ilaalinayso oo cawradeeda asturanayso way geli kartaa markaas haddii dee guryihiiba laga helayo biyo kulul laga helayo meeshan biyo kulul baa loo doontaa xamaamka haddii guryihiiba biyo biyihii kululaa laga helayo dee ma inaad xamaamkii aado meel dadkao dhan ka dhexaysa inaad aado taa lamaba ogolade waaba xaaraan wey waad ka kaaftoontayba haddii ilahay ku siiye biyihii kululaw rawaahu abu daawuud baa wariye ibni maaja alfaslu haalis fasalkii saddexaad fii bayaani lqusli qabayska caddayntiisa iyo waxukmu ljunub qofka janaabada qabo xukumkiisii ayaa halkan laga gelay qofka janaabada qabo waayahay xukunka uu leeyahay iyo sida uu u qabaysanayay qofku qabayskiisa waayo inuu isdahiro wa xukunkiisuna yacni muxuu yahay wax la arkaba inuu samayn karo wey ilaa salaada iyo dawaafka kacbada uu dawaafo iyo qur-aanka uu aqriyo moogi ninka janaabada qabo waxa kaloo dhan waa u bannaan yihiin can maymuunata waxaa laga wariyey qaalad waxay tidhi wadactu linabiyi nabiga waxaan u dejiyey sala allahu alayhi wasalama maaan biyo lilqusli uu ku qabaysto faqasala yadayhi labada gacmood buu marka hore dhaqay maratayni laba goor ow halaasan saddex goor buu gacmaha dhaqday uma afraqa calaa shimaalihi bidixdiisii buu ku shubay oo midigtiibuu intuu biyihii ku qabsaday yuu bidixda ugu shubay oo faqasala madaakiirahu nabigu yacni farjigiisibuu dhaqay wuu istijooday wey macnaha madaakiirta waa farjiga markuu gacmihii dhaqday marka hore inuu qabaystuu doonaya istijadii buu ka bilaabay markaasuu haddana istijooday uma masaxa yadahu gacantiisibu wuxuu ku masaxay bilardi dhulka oo markaad yacni bowlkii iyo saxaradii iska dhaqdo gacanta waxaa wanaagsan inaad ciidda sidaa u mariso derbiga hadduu carro leeya aad saa u mariso ama dhulka hadduu dhul carro aya ciid ah inaad saa u mariso oo markaa biyaha iska raaciso haddana dee haddaad magaalo joogto carro iyo waxa aad helayna saabuuniya wax haddaa helaysana markaa istijoogto bacdigeed gacanta inaad saa saabuuniya wax u marsato oo markaa biyaha saa uga raacisaa fiican qadcan lil waswasati waswaaskaa ku goynaysa gacantii yacni aad wax ku dhaqday oo nijaasada aad ku dhaqday si aan hadhow shaki kaaga gelin yaad markaasaa wax u marinaysaa waxbaad marinaysaa uma madmada nabigu waa luqluqday oo wastanshaqa wuu san daarsaday biyihiibuu intuu ku luqluqday oo haddana sanka geliyey wuu weysaysanayaa waqasala wejhu wejigiibuu dhaqaya wayadayhi qaarka hore ayuu nabigu ka weysaysay markaa oo markaad qabaysanayso waxaa sunaa inaad weyse ka hormariso aad weysaysan waa min sunanilqusli bay ka mid tahay weysadu qabayska mar alla markaad qabaysanayso w yani sunooyinkiisa waxaa ka mid a alwudu weysaa ka mid a kaamila weyse kaamil inaad la imaato labaa marka riwaayaadka ku soo arooray qaarka hore unbaad ka weysaysanoo yacni wejigii iyo labadii gacmood iyo masaxii unbaad la imaanaysaa lugaha markaa dib baad u dhiganaysaa markaad qabaysata kadib baad lugaha hal mara yacni ka raacinaysaa biyihii riwaayaadka qaarna waxaa kusoo artay wuduu kaamil aad la imaanayso maca lugihii baad dhaqaysaa markaa bacdigeed baad qabayska bilaabaysaa haddana qabayskaad bilaabaysa qabayskaas marka waa sunna inaad ka hormariso waayahay yani weysadaas waa sunno inaad qabayska ka hormariso haddii adoo weyse qabo oo qabayskaan kugu waajibo janaabo ay kugu dhacdo adoo weyse qabo ma suuroobi karta adoo iska weyse qabo hadday yani mini kaa timaado qabaysun baa waajib kugu ah weysadaadi waad qabtaa mogta sunat lqusli baad niyooni markaas weysadaas waxaad u niyoonaysaa sunat alqusl haddaad weyse la-aan ahaydna oo jimaac iyo waxaas ama qofku yani markii kadib uu musqusha iyo markaa uu galana muxuu niyoonayaa markaas aya fardal wudu buu niyoonaya weysada caadigeed buu niyoonaya markaas uma afaada nabigu wuu shubay oo calaa jasadihi jirkiisii buu biyihii ku shubay uma taxawala wuu wareegay manaa badankii o dhan buu ka qabaystay markaa biyihii buu isku shubay uma taxawala can makaanihi makaankiisii buu ka durkay meeshii uu fadhiyey faqasala qadamayhi labadii lugood buu dhaqday markaas wa fii riwaayatin uma qasala ra'sahu madaxiisii buu dhaqay halaaan saddex goor saddex goor buu madaxa dhaqay markaa kadib buu jirka kale biyihii ku shubay wa fii riwaayatin faataytu waxaan u keenay bay leedahay maymuuno bikhirqatin mara ayaa nabiga u keenay mara waa shukumaan waayo inuu isku angejiyo falam yuridha ma uusan doonin ma raba ayuu yidhi fajacala wuxuu gudagelay yanfudu lmaaa biyihii inuu firdhinayo biyadihi gacantiisa shukumaankii inuu isku tirtiray waa diiday nebigu gacanta ayuu biyihii saa isaga firdhinayaa saa ugu soo qaaday buu saa ku leeyay markaa dee mar kastaba shukumaankaa layskuma tirtira haddii aad u baahan tahayna waa isku tirtiraysaa haddaa kalena waa iska daynaysaa waktiga kuleylka uu jiroo kale biyahaasaadba u baahan tahay jirkaaga kusii baaqi ahaanayo marka inaad shukumaan isku angejisaba uma baahnid markaasoo kale can caaishata waxaa laga wariyey qaalad waxay tidhi kaana rasuulullahi rasuulka ilaahi wuxuu aha sala allahu calayhi wasalama ida iqtasala markuu qabaysanayo min aljanaabati janaabo markuu ka qabaysanayo yabda-u waa bilaabaya fa yaksulu yadayhi labada gacmood buu dhaqayay labada gacmood ayuu marka hore dhaqayay uma yufriqu waa shubaya biyamiinihi midigtiisa calaa shimaalihi fayaksilu markaasuu dhaqaya farjahu farjigiisa waa istijoonaya uma yatawada markaasuu weysaysanaya nabigu wuduu'ahu weysadiisii lisalaati siduu salaada ugu weysayso u weysaysanaya weyse kaamila wey uma ya'khudu lmaa'a biyihii buu qaadayey fayudkilu markaasu wuxuu gelinayey asaabicahu farihiisa fii usuuli shacri waa sunnada fiiri markaad weysaysato gacmihiioo qoyan intaad gacmaha biyaha ku shubto ayagoo saa u qoyan yaa timahaagu hadday badan yihiin timaha saa u dhexgelinaysa timaha salkooda marka usuushoodaa saa qoyaanka u marmarinaysa markaad timaha saa u qoyso gacanta qoyan intaad saa ku tira aada qoyso hadhow markaad ku shubto biyuhu toos bay u gelayaan timaha salkooda u gelayaan amaa timihii hoos ka angegan haddaad biyaha kusoo shubto waxaa laga yaabaa salka inayna si fiican u gelina korka ay ku ordaan biyuhu marka iyagoo gacmaha iyagoo qoyan baa saa u gelgelinaysa oo saa u marmarinaysa hadday timahaagu yar badan yihiin xataa idaa ra'aa markuu arka nabigu an qad istabra'a ayahay inuu yacni ibtalla shacra inuu qooyey qad istabra'a yani qad yani ibtalla shacra timihii inuu qooyey iyo waljilda aladii taxtahu jildigii ka hooseyey inuu madaxa yani uu si fiican u qoyay markuu nabigu ogaado xafana markaasuu soo qaadanaya calaa ra'si madaxiisa halaata xafanaad saddex dhuub buu markaa sacab buu usoo qaadanaya sacabku biyihii kusoo qaadanaya madaxuu ku shubaya markaasuu haddana usoo qaaday saddex goor buu markaa saa ugu shubaya madaxii buu saddex goor dhaqaya uma afaada wuu shubaya calaa saa'iri jasadihi jirka intiisa kaluu markaa biyihii ku subaya oo markaasuu jirka kaleo dhan biyihii ku camimaya uma kasala rijlayhi labada lugood buu dhaqaya rawaahumaa alkhamsatu labada riwaayaba shantii baa warisay can ummi salamata waxaa laga wariyey qaalad waxay tidhi qultu waxaan yaa rasuul allah innii anigu imra'atu naag baan ahay ayahay ashuddu waan xirayaa oo lafra ra'sii madaxayga timihiisa ayaan xidhaa timahaan dabayaa timaha waan dabtaa wey afa ayahay afa anquduhu markaan qabaysanaya miyaan furfurayaa ay liqusli ljanaabati afa anquduhu miyaan furfurayaa timihii liqasli janaabati janaabo markaan ka qabaysanayo qaala wuxuu yidhi nabigu laa ha furfurin innamaa yakfiiki waxaa ku kaafinayo an taxsii inaad inaad shubto oo calaa ra'siki madaxaaga halaasa xasayaatin saddex goor intaad biyaha soo qaado gacanta kusoo qaado inaad ku shubto wey uma tufiiliina markaa aad ku shubto oo calayki dushaada almaa'a biyaha oo fatadhuriina markaa aad ku qabaysato wey markay haweenku qabaysanayaan sida qaalibka adee timahooda haweenku way xidhaan oo way dabayaan timaha hadday u daban yihiin waxaa la leeyahay hadday biyuhu geli karaan markii intii biyaha lagu shubo gacanta sidaa loogu marmariyo dalki gacantaa la marmarinayaa timihii oo xidhxidhan ayaa intii biyihii lagu shuba gacanta xoog loo marinaya hadday markaa biyuhu gelayaan waa ku filan tahay bal ayadoon furfurin bay markaa qabaysanaysaa ayaga naftooda timahoodu kala adag yihiine oo markaa ay kala badan yihiin hadday laakiin aysan kaafinaynin in la furfuro mooyaane in la furfuro waa waajib bay noqonaysa taasay noqonaysa oo haweenka yani timahoodan hadda yani qayb qayb ahaan ay isugu yar dabayaan aad sidaa isuguma xidhno oo wax yar unbay sidaa isku yidhaahdeen yani waa haweenku markay wa yani reerka leeyihiin wey aad yani timaha sax yar unbay saa isugu dabaan wey waxaan saa u badnay marka markaa biyuhu way geli karaan haddii intii lagu shubo ay gacanta saa ula marmariso biyuhu hoos bay u gelayaan markaas laakiin gabdhaha yararka oo reemiyiga wixii ay madaxa ay isku xidhxidhi jireen oo intay isku tidcaan ay timaha halkaa isku dhejin jireen taasu aad bay u adag tahay biyuhu say u galaan in la furfuray noqonaysa ama xoog markaa biyaha ay u marmariso oo biyuhu say aad u galaan maqsuudku waa biyuhu inay galaan un hoos galaan baa loo jeeda oo jirka gaaraan biyuhu haddayna biyuhu jirka gaarin hadee janaabadu ma kakor xukunku ma kor noqonayo de waaya inamaa yakfiiki waxaa ku kaafinaya an taxsii inaad shubto calaa ra'siki madaxaaga halaata xasayaat uma tufiliina saddex goor intaad madaxa keliya ku shubto ood markaa la marmariso markaa bacdigeed biyihio fara badan baad haddana madaxa yaa isku sii daynaysa ad isku shubaysa uma tufiliina waad shubaysaa calayka dushaada almaha fatadhuriina waad ku dahar qaadanaysaa rawahu lhamsatu baa wariye lilbukhaari can caaishata waxaa laga wariyey qaalad waxay tidhi in kaana rasuulullahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam la yuxibu mid jecel inuu shaaniye kaana rasullahi wuxuu ahaa sal lay slam la yuxibu mid jecel atayamuna midigtuu jeclaa nabigu inuu midigaysto fii duhuurihi markuu dahaaro qaadanayo idaa tadahara wa fii tarajulihi markuu shallaysanayo idaa tarajala markuu shallaysanayo fii tarajulihi shallaysigiisa idaa tarajala markuu shallaysanayo wa fi inticaalihi kaba yani kabagashigiisa idan tacala markuu kabagashanayo intaba midigta unbuu ka hormarin jiray markuu qabaysanayo iyo markuu weyse qaadanayo midigta unbuu hormarin jiray aya markuu shallaysanayo dhinaca midiguu hormarin jiray markuu kabaha gashanayo kabta midiguu horgelinaya waa kaas labiskaagao dhan waxaa rabaa tayaamunka midigta inaad ku dadaasho wa maaha inaad mid bidixda un hormariso rawaahu alkhamsa can abi hurayrata can nabiy sal allahu alay waslama qaal ina taxta kulli shacratin tin la arka hoosteeda waxaa ahaatay janaabatan janaabo ee faqsiluu shacra timaha dhaqa wa anqu lbasharata jirkana yani basharkana dahira oo jirka si fiican u nadiifiyo tin la arka hoosteeda janaabaa ku jirto saasuu nabigu leeyay tin la arka hoosteeda marka timahaagi hadday badan yihiin waa inaad iska ilaalisaa dee timaha salkooda waa inaad si fiican biyaha u gaarsiiso oo aad u dahirto saasaa la doonaya rawahu abuturmidi baa wariyo abu daawuud wa fii riwaayatin man taraka ninkii ka tago mawdica shacratin ninkii ka tago hal tin ah intii la saaro oo min janaabatin janaaba ah lam yaksilha uusan dhaqin fucila biha waa lagu samaynayaa kada wa kada min annaar intaasoo cadaab ha kusoo aruuray waaya meel yar hadduu jirkaagu ka angegan yahay oo biyihii aada gaadhsiinin waa lagu cadaabaya hadhow cibaado kaa ansaxaysana ma jiro ilaa aad biyihii ku camimto ood kulli wada gaadhsiiso wey marka waxaa la doonayay inaad biyaha si fiican ugu camimto ood u gaadhsiiso jirkaaga o dhan meeshii timo ku yaallaan oo dhan timahaagu hadday badan yihiin si fiican u baxsi wey dumarku madaxooda inay iska ilaaliyaan baa loo baahaya madaxooda timuhu aad bay u timo badan yihiin inay si fiican u dhaqaan baa la rabaa biyaha ay si fiican salka hoose u geliyaan haddii kale janaabada iyo xaylka ay ka qabaysanayaan kama kor noqonayo dee xugun kama kor noqonayo deayna si fiican u dhaqin biyaha ugu dhaqin qaala caliyun wuxuu yidhi caliy bnu abi aalib fa min hama caadaytu ra'sii madaxaygii baan la collaytamay markaan xadiidkaa nabiga ka maqlay ayaan caadaytu ra'sii madaxayga la collaytamay buuri ay alaaan saddex goor buui wa kaana yaxuzuhu madaxa kaana yaxuzu mid jar u aha shacrahu timihiis wax yar markay timihii soo dheeraadaanba waa jari jiray ama waa xiraya wax yar markay soo dheeraadaanba waa yahay makiinada u qaadanaya wahaakada waan la collaytamay buuri maxaa yeelay haddee tin hadday timuhu kugu bataan tin la arko hoosteeda janaabaa ku jirtuu nabigu leeyahay waa khatarteeda de waxaa laga yaabaa inay tin angegan u kaa fakata marka waa la collaytamay buuri waa xiraya mar la arkaba waa xiraya wa qaala bnu cumar wuxuu yihi cabdullaahi bnu cumar kaanat isalaatu salaadu waxay ahayd buuri khamsiina konton bay ahayd salaada markii lasoo fardiyelayay waalquslu qabaysku min aljanaabati janaabada laga qabaystana sabca midhaarin toddoba goor in la qabaystay ahayd wa qaslulbawli kaadida markii la dhaqayo min asawmi marada laga dhaqayana sabca midhaarin toddoba goor baa la dhaqayay falam yazal rasuululahi kama zuulin sala allahu alayh wasalam yas'alu rabbahu rabbigii inuu weydiisanayo ilaahay uu baryayo takfiif uu weydiisanayo xataa jucilat isalaatu khamsan salaadii shan baa laga dhigay waalquslu qabayskiina min aljanaabati maratan qabayska oo janaabada laga qabaysanayana hal maraa laga dhigay waqaslulbawli marada oo la dhaqo mina saw yani waqaslulbawli kaadidii oo la dhaqo mina sawbi marada laga dhaqana maratan waaxida hal maraa laga dhiga isaguna rawahu abu daawud waa takfiif marka ummadda loo fududeeyey oo waa la yareeyey wixii o dhan bu can abi hurayrata radia allahu canhu qaal laqiyanii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama maratan nabiga ayaa ila kulmay buu yidhi fii dariiqin dariiq buu igula kulmay iga hor yimid oo min duruqi lmadiinati madiina wadooyinkeeda ka mid wa ana junub anoo janaabad qabo ayaa nabiga iska hor imaanay buli abu hurayra fakhtanastu markaasaa nabiga ka dhuuntay wey markaan isku soo baxnay ayaan ka dhuuntay wa fii riwaayatin fansalaltu waan siibtay oo meelun baan oga laamay nabiga fadahabtu waan tegay fakhtasaltu waan soo qabaystay uma ji'tu nabigaan u imid faqaala wuxuu yidhi ayna kunta yaa abaa hurayra xaggeed aada abu hurayro qultu waxaan idhi innii anugu kuntu waxaan ahaa junuban janaabaan qabay fakaritu waxaan nacay buu yidhi an ujaalisaka inaan kula fadhiisto calaa kayri dahaaratin anuu daahira inaan kula fadhiistan yaan kahoday buu yidhi asxaabtu say nabiga u weyneynaya calayhi salaatu wasalaam xataa iyagoo dahaaro la-aan inay nabiga la fadhiistaan way iska ilaalin jireen iyagoo daahira unbay nabiga la fadhiisan jireen marka wuxuu leeyay anoo ayr calaa kayri dahaaratin ku sugan inaan kula fadhiisto ayaan kahoday qaala wuxuu yidhi nabigu subxaana allah ilaahay baa nazahane ina almuslima qofka muslimkaa laa yanjusu maba nijaasooba hadde janaaba haddii aad qabtay janaabadan waa xugun un maanic ahoo daacada salaada iyo qur-aanka inaad akrisay iyo kaa mancinaysa mooyaane jirkiisa qofka waa iska daahir wey waa la fadhiisan kartaa caadi baa ula sheekaysa jirkiisa waa la taaban karaa ina almu'mina laa yanjus fii riwaayatin xayan walaa mayitan hadduu nool yahay iyo hadduu dhintabo waayo qofka mu'minkaa waaba iska daahir wey can caaishata waxaa laga wariyey qaalad waxay tidhi kaana nebiyu wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama idaa kaana junuban markuu nebigu janaabo qabo oo fa araada uu doono an ya'kula inuu wax cuno ow yanaama inuu seexdo tawada'a uu weysaysanayo wuduu'ahu lisalaat qofku asagoo janaabo qabo hadduu doonayo inuu raashin cuno inuu weysaystaa sunno ah nebigu waa weysaysan jiray hadduu seexanayo habeenkii uu seexanayo intuu janaabo yacni markaa uu galo kadibna uu yani inuu seexdo uu doonayo qabayska markaa uu inuu qabaysto uuna doonaynin oo uu ka wahsadana waa iska weysaysanaya intuu weysaysto markaa seexanaya hadda weysadu waa axadu duhuurayn labadii lagu dahaaro qaadanaya mid ka mida weeyahe waa dahaaradii yarayde xoogaa takfiiful yacni waayahay xukmi ama janaabada janaabadan kugu sugan baa xoogaa la takfiifinaya markaad weyse qaadato w rawaahuma alkhamsatu baa warisay labadii riwaayo labadaa riwaayoba shantii baa warisay wasu'ilat caaishatu baa la weydiiyey kayfa kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yasnacu fi ljanaaba nabigu markay janaabo ku dhacdo see samayn jiray akaana yaktasilu ma qabaysan jiray qabla an yanaama intuuna seexanin miyuu qabaysan jiray am yanaamu mise wuu iska seexan jiray qabla an yaktasila isagoon qabaysan saasagoon qabaysanin buu nabigu iska seexan jiray muxuu samayn jiray baa li qultu waxaan idhi bay tihi kullu daalika qad kaana yafcal mid la arkaba nabigu waa samayn jiray ruba maktasala inuu qabaystaa laga yaabaa oo fanaama uu seexdo oo qabayska intuu iska hormariyo iska qabaysta uu seexdaa laga yaabaa wa rubamaa tawada'a inuu iska weysaystaa laga yaabaa oo fanaama uu iska seexdo dee labaduba nabigu wuu samayn jiray de hadduu doono intuu soo weysaystu iska seexanaya hadduu doonona wuu qabaysanaya qultu waxaan idhi waxaan idhi bay ay qultu waxaan idhi bay tihi alxamdu lilah ilaahay baa mahadle alladii ilaahay jacala ka yeelay fi lamri amarka sacatan waa sacnimo ka dhigay diinta ilaahayga waa sac nooga dhigay baa mahadle wa yani way noo banaan tahay inaan iskaga seexano anigoo qabaysanin janaabada aad iskaga seexan kartaa haddaad ka soo qabaysatana waa iska fiican tahay oo waad dadaashay si aad dhahaaro ugu seexato marka ilaahay wuxuu ka dhigay diintii waasac buu ka dhigay rawaahu alkhamsatu ila albukhaariy can anas waxaa laga wariyey anna nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu aha nabigu yaduufu calaa nisaa'ihi haweenkiisa ayuu isu marayay fi leylati alwaaxida hal habeena walahu yowmaidin tiscu niswatin sagaal naagood buu nabigu lahaa sagaalka naagood buu hal habeena inuu la wada seexdaa laga yaaba isu maro sagaalku marxaban hadde ragga wuu ka xoog badnaa nabigu oo anas bin maalik baa wuxuu leeyahay waxaanu ku sheekaysan jirnay kaana ucdiya quwata halaatiin soddon nin quwadoodii baa nabiga la siiyey calayhi salaatu wasalaam marka asaga way u sahlanayd inuu hal habeen ama hal saacada uu isu maro haweenkiisao dhan wa fii riwaayatin kaana yaduufu calaa nisaa'ihi haweenkiisuu nabigu ku dawaafayo isu mareeyey biquslin waaxidin hal qabays ah markuu kulligood wada mara unbuu hal mara qabaysanayay rawaahu alkhamsa shantii baa waris way iska bannaan tahay de taasba dhib male can abi saciid waxaa laga wariyey can nabiy sal lla alay waslama qaala idaa ataa axadukum axadkiin hadduu u tegay ahlow ehelkiisa hadduu u tago oo la seexdo suma araada uu doono an yacuuda inuu haddana mar labaad ku noqdo iyo mar saddexaad falyatawada ha weysaysta baynahumaa labada goor ee uu ku noqonaya dhexdooda weyse ha geliyo wuduu'an weyse ha weysaysto ay marxaba saasaa u fiican fa inahu adhar wa anshat waana daahirkaas yacni weysadii markaas soo dhaqdhaqdo oo soo weysaysato oo soo istijooto saasaa xagga dahaarada iyo nadaafadda ku fiican wa anshadu nashaadadana saasaa ku fiicanoo xoogaa quwa ayaad ka helaysaa bale haddaad weysaysato quwa kuu ziyaadaysa maxaayl biyuhu yacni qofka yani quway u ziyaadinayaan weysadaa aad weysaysato jirkaaga aad marisay biyahaasaa xoogaa quwa kuu ziyaadinaya ay marka markaa labaad yacni way ku anfacayaan wey rawaahu lhamsatu baa xadiidka wariyey lilbukhaariya can abi raafic waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi daafa nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu waa dawaafay waa ku wareegay daata yowmin maalin buu calaa nisaa'ihi haweenkiisii isu maray sagaalka ahaa yaktasilu cinda haadihi wa cinda haadihi aye tanuu u tegayaa gurigeeda tegayaa markaasuu meeshuu kusoo qabaysanayaa haddana takelu gurigeeda tegayaa waa ku qabaysanayaa aka meeshii buu markaa dee xadiidka horena muxuu yani hal qabayska inuu isugu maray kulligood ayuu noo caddeeyey xadiid kalena muxuu noo caddaynaya mid la arkaba inuu agteeda ku qabaysto sagaal goor buu qabaystay markaas qaala wuxuu yidhi faqultu waxaanu idhi lahu nabiga yaa rasuula allah alaa tajcaluhu quslan waaxidan hal qabaysa maa ka dhigtid mar la arka buu qabayso mar la arka qabayso xoogaa bay kugu tahay ma hal mar keliya un maxaa oga dhigan weyda markaad kulligood wada marto qaala wuxuu yidhi nabigu haada azkaa kanaa wanaagsan oo ka dahiran weeye wa adyabu kafi ka nadiifsan wa adharu haadaa askaa wa adyabu adhar bimacnaa xagga nadaafadda iyo dahaarada saasaa ku fiican oo yacni inaad qabaysataa fiican oo adigoo qabaysan oo jidhkaagu nadiif yahay aada xaaskaagi kale u tagta wa saasaa fiican rawaahu abu daawuud baa wariyey wanasaa'i can caliyin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu nabigu wuxuu aha sala allahu calayhi wasalama yuqri'una alqur'aan qur'aanka ayuu nabigu noo akrin jiray calaa kulli xaalin mar kastaba maalim yakun junuba janaabaha haduuna qabi hadduuna nabigu janaabo qabin mar la arka qur-aanku noo akrin jira laakiin markuu janaabo qaba maya qur-aanka ma akrinaya sala allahu alay nab qur-aan ma akrin jirin ya rawaahu asxaabu sunan baa xadiidkaa weri mar haddaad janaabo qabto qur-aanka ma akrin karti walow aayatan baa allah ka dhig hal aayada ba allah ka dhig ma akrin karti wahaakada halkaa marka qabayskii janaabada laga qabaysanayey ayuu marka halka sheekhu kaga baxay wey qabaysku marka janaabada laga qabaysto inaad xukunkeeda barato waa shay muhim ah laba rugni buu leeyahay qusligu qabaysku markaad qabaysanayso laba shay unbaa lagaa rabaa niyo inaad horta niyooto rafcu alxadath alakbar ama rafcu aljanaaba janaabadan iska koryeelkeeda waa inaad niyooto meesha ugu horraysa ee badankaaga biyaha aad ku bilaabaysaad ka niyoonaysa tan labaad waxa weeye ru- rugniga labaad tacmiimu lbadani bilmaa badankaaga wixii daahir lagu tiriyo dhan waa inaad biyaha ku camimto hal meeloo angegan waa inaad ka tegi marka waa laba rugni laakiin waa laba rugni oo gudo weyn iska fiiri badankaaga ood biyaha ku camimto wax alla wixii daahir lagu tirinayo badankaaga ood biyaha gaarsiiso waa xugun weyn iska ilaali ya meelaha laablaabkaa iyo haddii aad xalus leedahay meelaha laablaabkaa iyo meelaha yacni waxyaalaha meelaha isqabsanaysa ee inay kaa qarsoonto laga yaabo biyuhu ka boodaan waa inaad aad tacahud ugu samayso ood weyn iska ilaalisa biyaha midda kale dhegta iyo sanka iyo inta muuqatee qofku markuu sidaa u fiiriyo la arkayo daahirkay xisaaban tahayo biyaha la rabaa inaad saa u mariso sanka biyaha xoogaa inaad saa u gelisaa la rabaa dhegta inaad biyaha saa ku tiraadaa la rabaa hoos baad u foorinaysaa laakiin say biyuhuna kuu gelin gacanta intaa ku shubtaa saad leen way gelaysaa marka biyuhu horey u gelaya xuduntoo kale had- yacni ayna ka boodin biyuhu waa inaad saa u geliso markaa istijoonaysaa iyadu kuma sii jirtaba duburka inaad iska ilaaliso wey laablaabkiisa oo dhan waa inaad biyaha si fiican u gaarsiin u gaarsiin markaa istijoonaysa haddii kale janaaba unbaad weligaa iska qabtaa wax daaco ka ansaxaysaa ma jiro wey haddaada sidaa sharcigu u tilmaamay aada u qabaysanin oo si fiican aada u kamilin bilaash wey qabiis kaa noqon marka iska ilaali meesha waa meel khatare albaabu saabici baabkii toddobaad fil xaydi xaylkiibuu u baab yahay waa dhiiggii dumarka ku dhacayey wan nifaasi nifaaskina waa u baab weye dhiig umuleed baa lay isaguna kii macnaa naagtu markay dhasho bacdigeed dhiigga yimaado ay umusha kula jirto walistaxaalatu shubankii dhiigga shubanka la yidhahdo dhiig iska xanuun aha naagta ku dhaca meel baa iska fakatay oo markaasuu dhiiggii iska fakanaya iska shumaya xaddi xaddi lagu yaqaanay xaylka xaylka shan iyo toban beri baa ugu badan shan iyo toban beri hadduu dhiiggaa dhaafo waa jiro mustaxaalo wey xugun gaar uhuu leeyahy asaguna wey. xugun gaar uhuu leeyahy marka xaylku xagga luqada waxaa lagu yidhaha asayalaan waa shubanka dhiigga iska shumaya wa sharcan damun yakhruju min raximi almar'a waa dhiig ka soo baxaya naagta raximkeeda bacda buluuqihaa markay qaangaartay bacdigeed fii awqaatin muctaada waqti waqti muctaada uu ka soo baxaa wey waa dhiig dabeeci ahoo marmar buu iska yimaadaa wa huwa dabeecatun fii bani aadam bani aadamka gabdhihiisa oo dhan buu ku dhacayaa waa lixadiisi ina haadaa amrun katabahu llahu calaa banaati aadam marka caaisho oo yani waqtulxajki ayadoo la xajinaya ayaa dhiigga ku dhacay ayadoo ooyeysu nabigu u yino maxaa kugu dhacay miyaad xayshay warbay tiri nacam markaasu wuxuu nabigu ku yidhi haadaa shayun katabahu llahu calaa banaati aadam waxaan waa wax ilaahay aadam gabdhihiisa uu yani uu ku qadaray wax ka fakanayaa ma jire eh wax alla wixii ninka xaajiga uu samaynayo samee hayra an laa taduufi bilbeyt laakin kacbada ha dawaafin acmaasha kale iska gudo saasuu nabigu yidhi. xataa ummunaa xaawo ayaaba xayshay baa laleeyahayoo markii jannada laga soo bixiyo ee dhulka ay timid xayl baa ku dhacaysa sida imaam yani xaakim imaamka xaakim le uu warinayo wa fiihi halaathatu fusuul saddex fasal baa ku sugan baa laleeyahay baabkanu alfaslu alawal fii mukhaaladatiina haweenka xaylka qabo in la iska dheehi kara waay haweenka waad la seexanaysaa hadday dhiigga qabaan waa iskala seexanaysaayo waa lala mucaamalanaya cuntadii bay karinayaano way kuu keenayaano wax walbaba waa lala samaynaya ilaa jimaacu maa loola- loogu dhawaanayni bas marxaba yahuudda waxay samayn jireen naagta markuu dhiiggu ku qabo way karan markuu dhiiggu ku dhacay karantiili jireen meel gaar aha loo samaynaya guri gaar ahoo loo soo dhowaan maayo halkaa naga joog baa laleeyahy waxba lagu darsan maayo taasuu marka sharcigu buriyey oo waa dabeecad xun ee qofkii in la takooro oo dhinac loo bixiyo waa dabeecad xun marka waa la iskala mucaamaloonaya waad la seexanaysaa xataa go-aad iskala huwanaysa aye aye can anas waxaa laga wariyay an alyahuuda kaanuu waxay ahaayeen idaa xaadat ilmar'a naagtu markii dhiigga ku dhaco fiihim ayaga fiigooda lam yu'aakiluuha waxba lama cunayaan walam yujaamicuuhunna lama seexanayaan fi lbuyuuti guryaha halkaasaa lagu karantiilaya lagu celinaya fasa'ala alasxaabu asxaabtii waxay weydiiyeen annabiya sala allahu calayhi wasalam can dalika haddee yahuud saasay samayn jireene maxaanu annaga haw dumarka annaga ku samaynaa markuu dhiiggu ku dhaco miyaanu ka cararnaa oo magaar baan isaga celinaa faanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey wayas'aluunaka can ilmaxiid wayas'aluunaka waxay ku su'aalayaan can ilmaxiidi xaylkay ku weydiinayaan qul waxaa tidhaahdaa huwa xaylku adan quran qurun wey horta waa dhiig xunoo nijaaso ahoo qurun awey adaa ilaahay ku tilmaamay adan waa mustaqdar wey yu'dii man yani man yaqrubu bi nin alla ninkii usoo dhowaado aye man yaqrubuhu wuu dhibayaa waa linatnihi wa nijaasatihi wey wuu urayaa waana nijaasada waxan wax nijaaso ah oo fudalaad ahoo qofka ka soo baxayo marka waa adan baa lagu yidhi factazilu nisaa'a haweenka ka fogaada fi lmaxiili marka ay xaylka qabaan haweenka ka fogaada ka fogaada waxaa loo jeedaa ha jimaacina haweenka saasaa loo jeedaa ee guriga oga carara ma aha ama meel gaara geeya loololma jeedo walaa taqrabuuhunna ha u dhowaanina oo ha taabanina xataa yadhurna ilaa ay daahir noqdaan fa idaa tadaharna markay daahir noqdaan oy qabaystaan fa'tuuhunna u taga may min xaysu amarakum allah meeshii ilaahay idin amray ka isticmaala dumarka w meel kale ha aadino ay waa farjiga un bas in duburka laga isticmaalo gadaal looga taga haweenka xaaraan wey duburka lagama isticmaali karo marka meesha ilaahay idin amray un ka isticmaala ay faatuuhunna min xaysu amarakum allah fa qaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama markay aayaddaa soo degtay buu nebigu wuxuu yidhi isnacuu ku sameeya kulla shayin wax la arkaba ku sameeya haweenka dhiigga qabo ila nikaaxa jimaaca mooyaane wax la arka ku samee yani iskala seexo oo haddaad doonto iskala mubaasharo ku sameeyo iska taataabo oo yani laka maa maa fawqa alizaar wey yani wixii hoos guntiga xudunta wixii ka koreeya unbaad ku leedahay kuu banaane intaas waxaad doonta ku samee fasnacuu kulla shay ila nikaax nikaaxu waa jimaaca wey oo jimaaca naftiisa nikaax waa la yidhaha caqdigana waa la yidhaha soo maha labaduba xagga luqada marka nikaaxa mooyaane jimaaca mooyaane wax la arkaba ku sameeya fabalaga dalika alyahuud yahuud baa arrintii maqlay faqaaluu waxay yidhaahdeen maa yuriidu maba doonaya hada arajul an yadaca inuu ka taga min amrina amarka annaga shay-an ilaa khaalafana fiihi wuu nagu khilaafaya annagu haweenka dhiigga markuu ku dhaco waanta ka hori jirnay soo maha dhinac baa geeli jiray asagoo wax la arkaba ninkan wuu nagu khilaafaya diinta annaga inbuu daba joogaayo waay saasay yidhahdeen oo hadduu leeyahay naagta xaylkeeda ha lala seexdo oo ayr gurigaaga iskala seexdo oo haddaad doonta iskaba dhundhunko oo qaarka qaarkeeda hore iyo aka saasuu leeyahay waa kan wax walbaba wuu nagu khilaafaya fa jaa'a waxaa yimid usayd bin xudayr usayd bin xudayr saxaabiga leeyahay waa cabaad binu bishrin fa qaala waxay yidhahdeen ya rasuula allah ina alyahuuda yahuud taquulu waxay leedahay kada wa kada wax la arka wuu nagu khilaa ninkaan in wax walba inuu nagu khilaafuu doonaya saasay leeyihiine afalaa nujaamicuuna si aan u khilaafnoba ayaga wayba ka cararaane haweenkaanaga dhig qaba ma jamaacnaa saasay nabigu weydiiyeen calayhi salaatu wasalaa miyaan jamaacnaa ayagoo dhig qabo fataqayara wejhu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam nabiga wejigiisa isbedelay arrintaa waa yani waa kahode maxaa yili ilaahay baaba diiday factazilu nisaa fi lmaxiid baa layihi soo ma marka yahuud aan khilaafno darteed asagoo ilaahay nahiyey marka aan jimaacna haweenka ayagoo dhiig qabo aad buu uga xumaaday nebigu uu ka carooday arrintaas wax jawaabana ooma celin shib buu ka yidhi laakiin wejigiisa baa isbedelay way garteen inuu nabigu arrintaa uu aad uga xumaaday xataa dananaa ilaa aan malaynay annahu qad wajada calaynaa inuu noo caroodaybu fakharajaa way baxeen labadii saxaabi mar hadduu nabiga xanaaqay dee way iska baxeenoo wayba carareen waxay yidhahdeen yaanba waxay idinku soo degin meesha ka carar nabiga aad ka caraysiiseen fastaqbalahumaa waxaa soo qaabishay hadiyatun hadiyo oo min labanin markay nabiga kasoo dhaqaaqeen oo kasoo akaceen yaa waxaa ka hor timid hadiyo nabiga loo wado caano hadiyo ahoo nabiga loo soo wado ilaa rasuulilaahi loo wado sala allahu alayhi wasalam yaa labadii saxaabi ka hor timid way iska dabamareen marka fa arsala wuu diray fii aathaarihimaa raadkoodii ayuu nabigu qofku ka daba diray usooye labadii ninoo sii socotay soo celiya buui waa la soo celiyey fasaqaahumaa nabigu u waraabiye caba caanahan buuri fa carafaa waxay ogaadeen annahu lam yajid calayhimaa labadooda inuuna u cadhoon yacni xukunkaas inuuna bannaanayn unbuu u sheegaya moogi ayaga labadooda waxba uma cadhoon nebigu ay way weydiinayeen meesha yani waay cilmi cilmi unbay kororsanayeen si kale ayaga uguma cadhoonin laakiin xukunkaas wax suuroobaya inuusan ahayn unbuu nebigu tusiyey rawahu lhamsatu baa xadidka wariya bukhaari can caaishata waxaa laga wariyey qaalad waxay tihi kuntu waxaan ahaaday aqtasilu mid qabaysata ana aniga iyo wanabiyu sala allahu calayhi wasalam min inaain waaxidin hal weelaan ku qabaysanayn kilaanaa junub labada annada mid kastaba janaabuu qabay wa kaana ya'murunii maalshahidka xadiidka hoo jeeda qaybta dambe wey wa kaana ya'murunii wuxuu ahaa nabigu mid i amro oo fa ataziru marada ayaan hoosta ku xidhanay hoos gunti baan xidhanay fa yubaashirunii markaasuu nabigu ila baashirayo qaarkaa horuu igala baashiraya wa ana xaylun anoo xayl qabo way anoo dhiig qabuu nabigu ila baashirayay marka haddii qofka ayuu dhiig qabto waa iskala baashiri kartaa haddii adigu naftaada aad ka adag tahayoo aad mubaasharadaas iyo taataabashadaas inay arrin ka weyn oo jimaaca kuu jiido haddaadan ka yaabayno oo haddaad isku kalsoon tahay adigu haddaad isku kalsoonayn laakiin oo haddaad wax taataabato inaad ku dhacdo mooga aada joogi karin banaanka ka joog marka hore waa laba kale xaaraan bay noqonaysaa al haweenkoo yani ayuu dhiig qabo loo tago waa dembi weyn oo kabiire ah wa kaana yukhriju ra'sahu nabigu madaxa ayuu iisoo bixin jiray ilaya xaggayga wahuwa muctakif fa aksilhu markaasaan u dhaqayaa wa ana xaa'idun isagoo nabigu masaajidka ku ictikaafsan ayuu dariishada madaxa saa uga soo bixinayaa markaasaan madaxa intaan u dhaqaan u shanlayn jiray leeda marka aniguna xayl baan qabaawo naagta iyadoo xayl qabta ninkeeda waa u shanlayn kartaa waxa dhiba ma leh waayahay oo u shanlaynaysa rawahu lhamsatu waa xadidkaa wariyey can maymuunata waxaa laga wariyey qaalad waxay tidhi kaana rasuulu lahi wuxuu aha sala allahu alayh wasalam yubaashiru nisaa'ahu haweenkiisuu nabigu la baashirayey fowqa alizaari buu kala baashirayey ayagoo maradii qabo wahunna xuyad ayagoo xayl qabo mar had qaarkaa dambe inaad dharka ka qaadaa la diidayaaye ayadoo dharka qabtay in haddaad iskala baashirto oo un qaarkaa hore aad kala baashirto waxba dhibaata amalow saasa le laakiin haddaad isku kalsoon tahay un weye haddaad isku kalsoon tahay waaya ka caaisha leedahay wa kaana amlakakum liirbihi nabigu calayhi salaatu wasalaam xaajadiisa iyo muraadkiisa ninka inkugu hanasho badan buu ahaaye dee asagu macsuum buu ahaa marna lagama yaabo inuu ku dhaco adigu haddaad isku kalsoon tahay waa samayn kartaa laakiin haddaad isku kalsoonay waa isaga joogaysaa rawaahu halaa wacanhaa waxaa laga wariyey caaisha qaalad waxay tidhi kaana rasuulu lahi wuxuu aha sala allahu alayh wasalam yaldajicu maci wuu ila seexanaya wa ana xaylu anoo dhiig qabuu ila seexanay wa beynii wa beynahu sawbun aniga asagana marad unbaa noo dhexaysa bes maradii yareedee ay xidhanaysay markay dhiigga qabto bes unbay qabtaa un wax kaloo udhexeeyaa ma jiro rawahu sheekhan wanisaa'i wa qaalat caaishatu waxay tihi kuntu waxaan ahaaday ana aniga iyo rasulu lahi sal la alayh wasalam yahay nabitu waan baryaynay fi shicaari alwaaxid maradii weyneyd baan isla huwanaynaa go'i baan isla huwanayn wa ana xaylun anoo xayl qabo daamisun oo weliba dhiiggu aad iiga daadanayo damsiga waxaa leeyahay markuu dhiiggu fara badan yahay oo dharkeeda oo dhan iyo jirkeeda oo dhanba dhiiggu ku dharooban yahay aad u fara badan yahay markuu hor leeyahay dhiiggu ay oo dhiiggu iska burqanayo markaasuu nabigu ila seexanaya aya fa in asaabahu minii shay-un hadduu xaggayga wax ka soo gaaro oo dhiiggaa maradeeda iyo waxay ku yaallo iga imaanaya hadduu nabiga meel ka taabto hasala makaanahu meeshii dhiiggu ka gaaray inbuu iska dhaqi jiray bas walam yacudhu meel kale marada meel kale kamuuna dhaqi jirin uma sallaa fiihi wuu isaga tukanayay waa aya haweenkiisa xayl qaba nabigu iskala seexanaya wax dhiba male ma aha barta inaad ka faanto oo amaad ka cararto naagtaadi maaha iyadoo xayl qabtaa iskaga seexanaysaa hadda dee weliba hadda haweenku dhar iyo yani ala dhar fara badan bayba sii qabaan waxyaala ay gagashanayaan baa jiro oo hadda inuu dhiigku soo gaaraaba yani ayada maradeediba ab laga yaaba inuu dhiigku soo gaarin adiga iska fadhaa xayl hadda yani wixii yani waxyaalihii ay isku asturayeen haweenku ama ay isticmaalayeen ba hadda iska fara badan oo sidii hore yani waktiyihii hore oo kale ee dharku u yaraayeen ama dadka reemiyiga hadda dharku ugu yaryahay oo hadda reemiyigu marada ay marta ay qabto gogoradii marada ay qabto unbaa laga yaabaa inuu markuu dhiigga qaban unba tii unbay qabi un ade ha kalaba ma haysatee laakiin kuwan magaalada joogo wax unbay gagashanayaan nigis iyo waxyaalo kaleeta iyo wax unbay sii gelgelayaano waxaaba laga yaabaa markaas ayada maradeediiba xataa dhiiggu inuu taabaninba iyo jirkeedii midna inuu taabanin aya oo dhiiggu meeshaa unuu ku ekaada keliya shaygaas unbay ku egyahay hadhowna waa iska bedelaysaa un taas hadde maxaad baa cadi waa iska garab seexanaysaa wax kaasoo gaaraya ma jiri rawaahu abu daawuud baa wariy wanisaa-i wa canha waxaa laga wariy caaisha qaalad waxay tidhi qaala lii rasuulu lahi wuxuu i yidhi sala allahu alayh wasalam naawilinii idhib alkhumrata sijaayadaa idhib buu nabigu yidhi min almasjid asagoo masaajidka ku jiro iyo wuxuu yidhi intuu gacanta usoo taagay wuxuu yidhi sijaayadaa iisoo dhiib gurigay markaa ku jirta faqultu waxaan idhi bay tihi innii xaa'ilun rasuulka ilah xayl baan qabaa seen kuugu soo dhiibaya sijaayada dhiig baan qabaa faqaala wuxuu yidhi nabigu ina xaylataki dhiiggaagu laysat fii yadiki gacanta ma ahaani wey ma gacantaad xayl ka qabtaa ya gacantaadu waa iska daahire iisoo dhiib yani sijaayada iisoo dhiib fanaawaltuhu markaasaan udhiibay aan udhiibay sijaayad baan usoo qaado markaasaan nabigu udhiibo rawaahu lkhamsatu baa wariyey lilbukhaariy can ummi cadiyata waxaa laga wariyey wa kaanad waxay ahayd baayacat nabiya sala allahu alayhi wasalam nabigay la mubaayacootay gabadhaas ummu cadiya gabadha la yidhaha qaalad waxay tihi kunaa waxaan ahayn laa nacudu lkudrata dhiigga kudrada la yidhaahdo iyo wasufrata sufrada bacda duhri markaan qabaysana bacdiga shay-an waxba kumaana tirin jirin dhiiggu markuu naga dha muddadii uu nahayey uun dhammaato oo aan qabaysanno wax yaroo isbedela haddaan ku aragno oo marki markay qabaysatay kadib y waxay isku aragtay wax yaroo kudre ah wax yaroo calow calow ah oo dhacaan yaroo xoogaa midabkiisu yar doorsoo yahay ama sufra ah sufre ahoo boorobooro ah labeen camal ah ayay arkaysaa bacda duhri taas waxba ma aho mar haddii muddadii xaylkaba ay dhammaatay oo muddadeedii ay dhammaatay wixii imaaday markaas bas wey waxaas xayl lagu xisaabi maayo xayl lagu xisaabi maayo amaa fii muddati alxayl hadday ku jirto lixdii beri oo dhiigu haynayay ama toddobadii beri oo dhiigu haynayay ama kasii badan hadduu hayo toban beri hadduu hayo iyo shan iyo toban beri hadduu hayo haweenka yani dhiiggooda mid walba muddo unbuu hayaa way iskhilaafsan yihiin muddadii uu dhiigu haynaya dhexdooda hadday ku aragto waxaas calow calowga kaas dhiigu ka mid yahay w ilaa ay muddada xaylka dhammaato w laakiin muddada xaylka markay dhammaato kadib hadday wax yar uun isku ar aragto sufre sufre ah oo carun carun ah taas wax dhiba ma laha laleeyaho alkudratu wasufratu kalbuqcati oo kale walkudratu maa yasiilu min alfarji bilowni yani bilowni almaai almamzuuji bidaynin qaliil wax yar baa ka yimid markay qabaysata kadib oo aada weysa biyo dhiiqa lagu darayo xoogaa calow ah wa sufratun almaa'ilu ila sufra wa haadihi saxaabiyatun gabadhan waa saxaabiyad fa qawluhaa fii xukmi lmarfuuc markay leedahay xayl kumaana tiri jirin marfuuc way kor yeeshay waa xukun ay nabiga ka maqashay calayhi salaatu wasalaam oo falkutratu iyo wasufratu laa yucadaani min axayli laguma tiriyo mataa in in qalad muddatu xaylka muddadiisa hadday go-do aya lownin kaana amaa fii ayaamihi ayaamil xayle xaylka maalmihiisa fa hiya minhu xaylka ka mitay tabacan lahu wa calayhi aljamhuuru walaaimatu halaas wa qaala maalik wuxuu yidhi imaam maalik humaa min alxayli bay ka yihiin mutlaqan ba haddii sufradaa iyo inta waxaas uu kasii muuqanaya waa xayl weeye ay waa liqowli caaishata alaati caaisha hadalkee noo imaan doono ha degdegina bay haweenka ku tiri ilaa aad aragtaan wax cad ilaa aad aragtaan biyuhu ilaa ay caddaadaan ha degdegina markii xukunka la weydiiyey saasay ku tiri rawaahu abu daawuud baa wariyey walbukhaariyu wanisaa'i kafaaratu lwiqaaci fi lxayd qofku naagtiisi oo xayl qabta hadduu ku dhaco dembi buu ku dhacay kafaara lagu leeyay marka kafaaradiisi oo halkan laga gelay can ibni cabbaas waxaa laga wariyay can nabiy sal allahu alayh wasalama fi ladii kii ya'tii imra'atahu xaaskiisii u tagay wahiya xaa'ilun iyadoo dhiig qabto qaala wuxuu nabigu yatasadaqu wuu sadaqaysanaya bidinaarin dinaar buu sadaqaysanaya shilin dahab ha la baxo ow nisfa dinaarin nisfu dinaar ha sadaqaysto rawahu asxaabu sunan baa weri waxa dee yani ka waajibtay kafaaro waa shay dembi ah dembi baad ku dhacday waliabi daawuud idaa asaabahaa hadduu asiibo fii awali demi dhiigguu ku hor leeya hadda bilowday buu iyuu u tegey fa dinaarun dinaar baa lagu leeyahy wa idaa asaabahaa fi inqidaaci demi dhiiggu markii uu go-ihiy wax yar ka dhiman yahay ayuu sugi waayo markaasuu ku dhacay fa nisfu dinaarin dinaar niskii baa lagu leeyahy markaan can abi hurayrata can nabiy sal alay waslam qaal man ataa xaa'idan naag xayl qabta ninkii u tago ow imra'atan fii duburiha naag ninkii dabada oga tago ow kaahina mid kuwan kaahinka oo wax sheeg sheega ah oo sixiroolayaasha ninkii u tago faqad kafara wuu ka kufriye bimaa unzila calaa muxamadin sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed qur-aankii lagu soo dejiyey wuu ka kufriyey ninkaas nin amar qaatay maaha diintiiba raacin wey hade waa khatar wey hata ayadoo dhiig qabto khatarteeday leedahay y ka fogow ha u dhawaani wey gadaashana iska wadaas de gadaasha waaba dembi ka sii weyn wey ay maxaa yeele meeshii ilaahay ugu talagalay ee ugu talagalay intuu ka leexda hadduu dabada aado taasi waa dembi weyn dembi weyn ay marxaban ow kaahinan kaahin buu u tegey kaahinku waa kuwan wax sheeg sheega waayo wax maqii buu ka warramayaa nin wanaagsan oo yacni weli ahoo ilaahay agtiisa wax ku lena ma aha waa faallow ama faal buu dhigayaa ama waxbuu fiirfiirinaya markaasuu leey waxaa saas iyo saasay noqonaysaa kasii warramaya kaas kaahin baa la yidhahdaa in loo tago waaba xaaraan ninkii u tago oo kaas wuxuu sheegaya rumeeyo afartan beri salaadiisaba lama aqbalayo saasaa xadiidda ku soo aror waana nin ka kufriyey oo diiday qur-aankii nabi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam rawahu tirmidi alfaslu thani fi yani fii tadhiirihina haweenku say u dahaaro qaadanaya wa xukmu alxaa'ili wanufasaa naagta xaylka qabto iyo naagta nifaska qabta xukunkoodii wey can caaishata waxaa laga wariyay an asmaa sa'alat inabiya nabiga weydiiyey sal allahu alayh wasalam can gusli maxiili naagta xaylka qabta say u qabaysanaysa fa qaala wuxuu yidhi nabigu ay asma gabadhaa la yidhaha ay asma bintu cumays gabadhii la ohan jiray waa gabadh ansaariyadahay ahayd ee ansaareeda nabiga waxay su-aashay naagta dhiigga qabta say u qabaysanaysaa dhiigga say looga qabaystaa fa qaala wuxuu yidhi nabigu taakudu way qaadanaysaa ixdaakunna mid adinka idinka mid a ha qaadato ma ahaa biyaheedii iyo wasidriha bahalkaa gobka la yidhaha gobka waa wixii yani wa yani saabuun ahaan oo biyaha wasaqdii waxaa lagu goynayo hade markaa ayadaa la isticmaali jiray oo sidii saabuunta oo kalea loo isticmaali jiray laakiin hadda saabuuntaa looga kaaftoomaya fa tadaharu ha ku dahaaro qaadato fa tuxsinu duhuura dahaaradina ha wanaajiso si fiican haysu nadiifiso uma tasubu calaa ra'siha marka hore dhiiggii bay iska dhaqaysaa saabuuntii bay ku dhaqaysaa meeshii dhiiggu maxalkii marka hore aad u dhaqaysaa iyo meelihii dhiiggu ka gaaray uma tasubu calaa ra'siha markaasay madaxa biyaha iskaga soo shubaysaa fatadluku way marmarinaysaa dalkan shadiidan si fiican bay madaxi biyaha u marmarinaysaa biyihii bay gelinaysaa xataa yabluqa ilaa ay gaarto oo shu-uuna ra'siha madaxa timaha salkooda jiridooda ilaa ay biyuhu galaan uma tasubu calayha almaa i biyihii bay haddana isku shubaysaa uma ta'khud markay jirkeedii o dhan biyihii ku camimto uma ta'khudu way qaadanaysaa firsatan bay qaadanaysaa cad yar oo suuf ah wax yar oo suufahay qaadanaysaa mumasakatan oo miski lagu shubay wax udgoon bay marmarinaysaa catara fatadaharu biha markaasay ku dahaar qaadanaysa way ku dahaaro qaadanaysaa macnaheedu waa maxay way isku nadiifinaysaa wey tadahurku yacni waa kii luqada ahaaye wix al meesha dhiiggu ka gaaraba intay say udgoon qaadato ayay ismarmarinaysaa markaas way isku nadiifinaysa fa qaalat asmaa waxay tihi gabadhii asmaheeda nabiga su-aalaysay sida loo qabaysanayey wa kayfa atad wa kayfa tadaharu biha say ugu dahaar qaadanaysaa rasuulka ilaahi yacni suufkan yaree xoogaha atarka lagu shubay waxa udgoon leh say ugu dahaar qaadanaysaa faqaala wuxuu yidhi nabigu subxaana allahi ilaahay baa nasahanay tadaharina biha ku dahaar qaata bu nabigu calayhi salaatu wasalaam haddee intaa tafsiil ka sii badan yuu markaa xoogaa nabigu wuxuu yidhi ilaahay baa nahada ku dahaar qaata yani isku nadiifiya wy isku nadiifiya faqaalat caaishatu waxay tihi caaisha markaa nabiga afadhido tatabacina waad raacraacsiinaysaa asre dembi saasuu nabigu ujeeda intay soo qabatay waxay tihi baashaas yar yani waxaa catarka la marmariyey suufkaa yarkaa intaad soo qaado meelihii dhiigu kaa gaaray oo idil marmari si dhiigga urtiis u go'do oo haddii la iska dhaqo unbiyo keliya la mariyo xoogaa suura inay baaqi haataa laga yaaba soo ma wax yar ura marka urti baa la rabaa inay go'dee waxaas udgoon marmari oo tatabaci athara demi dhiigga raag raacraacsi marxaban wa fii riwaayatin qaala wuxuu yihi nabigu khudii qaado firsatan mumasakatan wax yar oo yani yani suuf yar ama calal yar oo miski lagu shubay fatawada-ii biha isku nadiifi alaaan saddex goor bu nabigu wastaxya nabiyu nabigu u xishooday sala allahu calayhi wasalam faacrana biwajhi wejiguu kasii jeediyey faqaalat caaishatu waxay tidhi nicma nisaau haween baa nicmo le nisaau lansaari wey almaqsuusu bilmadxi nisaau lansaar ansaar haweenkooda haween ugu nicmo badan lam yakuna lam yakun ma aysan ahaanin yamnacuhuna mid uu ka manciyo alxayaau xishoodku an yatafaqahna inay fahmaan fi diini diinka inay fahmaan umu sulaym waataanu soo marin xadiidkeedii waayo ilaahay xaqa kama xishooda rasuulka ilaahay xaqa kama tegaye naagta hadday ixtilaamtoy riyooto qabiis ma lagu leeyay nacam idaa ra-a tilmaabu nabigu ku yidhi gabadhaan asma bintu cumays baa layahay iyaduna waa gabadh ree ansaareeda seen uga qabaystaa dhiiggee nabiga su-aalisa calayhi salaatu wasalaam markaasuu markuu u sheegay weliba sii su-aalisa waxay leedahay sidee baan ugu dahar qaataa marka caaisha usii bayaaminaysa o usii caadaynaysa marka diinka in laga xishoodo ma aha diinka waayo inaad caddaysato masalada diinkood u baahan tahay waajib bay kugu tahay haddaad dad maxramkaagaa diinka yaqaanaa ood ka helaysa waa su-aalinaysaa zawjkaaga iyo aabbaha iyo dadka adigu maxaarimtaada haddii uun yani aada helaynin adiga zawjkaaga waaji naagta zawjkeeda waajib uu ku yahay masale diini hadday u bahatay inuu usoo weydiiyo culummada haddii usoo weydiin waayo ayadaa utegaysa culummada way u baxaysaa dalabulcilmi bay u baxaysaa diinkii bay soo dhegaysanaysaa culummaday u tegaysaa masalada way weydiinaysaa kamana xishoonayso see looga qabaysanaya dhiiga ilaad haye waa kaad ma aha haweenku waxa yani ha laga xishooda la yidhina inayna ka xishoonaynin waa xumaanta iyo waxa xun baa la rabaa in laga xishooda diinka yani oo masalada diina u baahanta aan laga xishoonayna inay ka xishoodaan maaha rawahu lhamsatu baa wariyay tirmidiy waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofkii ninkii yani sheekha ama hadduu mas'aladii sheego oo qofkii saa'ilkee wax weydiinayo uu fahmi waayo ninkii talmiidkaayoo kale ag fadhiyo mas'aladii fahmay inuu qabanayo uu fahamsiinayo inuu fahamsiinayo uu leeyahay saasuu ola jeedaaye sidaa u qaada masalada sida hadda caaisha ay samaysay wa bacatha nisaaun haween baa soo diray ilaa caaishata caaishay usoo direen bidarjati bay usoo direen fiihaa fiigeeda alkursufu suuf uu ku sugan yahay fiihi sufra darajadu yani waa beeshinka ama bahalka baafka la yidhaha waa waxa yare yani biyaha lagu shubee lagu dulqabaysto yani baafkaa yarka ama beeshinkaasay usoo dhiibeen caaisho fiiha alkurfus alkursuf suuf baa ku jiro fiihi suufka fiigiisana asuf asufratu wax yaroo guduud aha ka muuqdo oo dhiiggii baa marka kasii go-ayo markaasay suuf bay intay sidaa ugu yani suuf bay ku fiiriyeen saa usoo mariyeen suufkii marka wax yar oo yani dhiig qumana maaha mana caddo laakiin xoogaa yaroo sufre sufre ah ayaa ka muuqato waa dhiig isku yar jirjiro carun carun ah saasaa meesha ka muuqdo markaasay biyaha intay kusoo dhex rideen wax yaroo biyaha baafka kusoo dhex rideen ee caaisho u keeneenna waxay leeyihiin bal ka warran xukunkeeda arrintaa naagtu markii dhiigga halkaa ka maraya ma qabaysan kartaa iyo rabaa inay weydiiyaan fa qaalad waxay tihi laa tacjalna war haweenyow ha degdegina xataa tarayna ilaa aad ka aragtaan alqasata albaylaaa nuuradii caddayd ilaa aad ka aragtaan nuurad cad yacni ilaa dhiiggu uu sida nuuradoo kale u caddaado oo marka saasoo kale markaasuu idinka go-aye ha degdegina idinka naftiina xoogaa dhiiga hadduu idinku dheeraado oo sideed beri iyo toban beri iyo dhowr iyo toban beri uu ku gaaro waayo in maaragtay durbe ay tidhaahdo iska qabayso si aad wadaadkaaga ola seexato waayo ha degdegina bay leeda caaisho tartiibsada oo yacni iska hubsada ilaa dhiiggu si fiican inkaga go si in daacadu inkaga xumaanin wey laa tacjalna ha degdegina xataa tarayna alqasata albaydaa ilaa aad aragtaan nuuradda caddayd wey si wax dhiig sida nuuradoo kale u cad turiidu bidaalika waxay oola jeedaa tamaama duhri bay oola jeedaa min alxaylati xaylka inay si fiican yani uga dahaaro qaataanoo markay muddada xaylka si fiican u dhammaato waa inay ka qabaystaan rawahu lbukhaariy wa malik can mucaadata waxaa laga wariyey qaala waxay tidhi sa'altu caaishataan weydiiyey faqultu waxaan idhi maa baalul xaa'ili naagta xaylka qabta xaalkeedu muxuu yahay taqli sawma soomkay qallaynaysaa walaa taqli salaata salaadda ma soo qallaynayso faqaalad waxay tidhi caaisho axaruuriyatun anti adigu ma khawaarij baa ta khawaarij miyaa ta adugu oo qolada xaruuriyada la yidhaha waa nimanka khawaarijta ee magaalada hawraa la yidhahday waa markay magaalada marka hore isku aruursadeen oo ay degeen bay ahayde adigu ma khawaarij baa tahay gabarye saasay ku su-aashay oo khawaarijtaa waxay qabaan naagta yacni dhiiggu markuu ka go-o xaylka markuu dhiiggu ka go-o salaadii iyo soonkii labadaba way soo qallayni culays aan sharciga ilaahay ba saarin bay naagta korka ka saareen waxay leeyihin mar la arko inay salaaddii soo qallayso